asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal maantiin gobolbaa joogtaan si walbaadna maqlaysaan halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi beri waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysyada alaaba subax walba isniin ilaa jimco si toosa ad uga dhegeystaan warbaahinkasta waa subaxnimo talaadaha taarikhdan waxay ku beegan tahay sideedda bisha labaad ee febraayo sanada waa labada kun labay labaatanka waxaan aalaaba xubintan ku eegnaa qaar ka mid ah wargeysyada dalka kasoo baxa iyo waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee ay daabacayaan saaxiibayaal aan soo qabto wargeyska daily nation subaxan iyo waxa uu qorayo wargeyskani daily nation ee marka hore u eegeyna si aan u eegno waxyaabaha ugu xiisaha badan ama ugu waaweyn subaxani qoraya dhegeystayaal dhammaantiin soo dhawaada ayaan idin leeyahay anigoo xamsa ismaaciil ayaa idiin daadihin doonaa sidoo kale saaxiibkiisu bagad ayaa qeybka bogga ugu hore wargeyska waxa uu ku qorayaa dabcan ama warbixin ku saabsan dhankaasi iyo madaxweyne uhuru kenyatta waxaana uu leeyahay wargeysku madaxweyne uhuru kenyatta oo lagu wado in uu si toosa ugu shaaciyo raila odinga inuu yahay cidda kala wareegaysa hogaanka amaba uu ku taageerayo doorashada soo socota waxaana sidaasi uu ka sheegi doono ayaa leeyahay shirweynaha xisbigiisa jubli uu ku qaban doono shan iyo labaatanka iyo lix labaatanka bishan xarunta k i c c bogga afaraad iyo shanaad ayuu wargeyska ku qorayaa warbixintan oo faahfaahsan aanu tagno bogga afaraad iyo weliba bogga shanaad dhegeystayaal ee ku saabsan warbixintan waxaa leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta ayaa si markaas si toosa waxaa loogu wadaa amaba uu imikaba u soo shaaciyey inuu taageerayo madaxa xisbiga odm raila odinga iyo sidoo kale in xisbigiisa jublii uu kulankiisa ama shirweynihiisa uu ku soo bandhigi doono inay si toosa u taageerayaan raila odinga ayaa leeyahay madaxa qaranka waxaa laleeyahay oo sidoo kale ah madaxa xisbiga jublii ayaa waxa uu sidoo kale guddoomin doonaa shirweynahaasi shan iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka bishan oo ka dhacayo k i c c islamarkaasi waxaa leeyahay madaxa xisbiga odm raila odinga asna sidoo kale waxa uu qaban doonaa shir kan la mida oo uu yeelanayo isla xisbigiisa o d m madaxweyne uhuru kenyatta ayaa maalinkii shalay ahayd waxaa leeyahay waxa uu digay kuwa iyagu kasoo horjeeda waa waxa lagu yaqaano amaba dhaqdhaqaaqa azimio la umoja n isku diyaariyaan waa loolan aada iyo aada u adagaya leeyahay ay isku diyaariyaan isagoo madaxweyne uhuru kenyatta uu sidoo kale qeyb kasoo noqon doona waa loolankaasi iyo sidoo kale inuu gacmaha lasoo geli doono ayaa leeyahay doorashada soo socota oo sidoo kalena qeyb ka noqon doona cidda go-aaminaysa cidda kala wareegaysa xilka madaxweynenimo taasi oo iminka uu ku riixayo madaxa xisbiga odm raila odinga ayaa laleeyahay waxaa sidoo kale laleeyahay madaxweyne uhuru kenyatta ayaa waxa uu sidoo kale maalinkii shalay ahayd shaaca ka qaaday amaba uu ka dhawaajiyaa leeyahay ama uu leeyahay anigu kama gaabin doono inaan kenyaanka u xaqiijiyo cidda xilka igla wareegaysay sidoo kale cidda ku haboon hogaanka wadanka ayuu leeyahay wargeyska madaxweynaha waxauu leeyahay anigu kenyaanka kama zuulayo in kenyaanka aan farta ugu fiiqo cidda wanaagsan ee hogaamin doonta ama cidda isagu xilka kala wareegi doonta ayuu leeyahay dabcan waa sagaalka bisha sideedaad ee agoosto waxaa sidoo kale leeyahay waxaa madaxweynaha leeyahay ama uu sheegay in uu sidoo kale yahay nin aan markaasi loo goodin karin oo isagu la oran karin dibajoogka ahow doorashada iyo sidoo kale siyaasadda soo socota oo gacmaha aan laga xiri karin waa sida uu hadalka u dhigay dabcan waxaa moodaa maalinkii shalay ahayd madaxweynaha in halkaasi uu seefta galka kala baxay oo uu si toosa u weerarayay ama weerar afka ku qaadayay madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale kooxdiisa waxaana uu markaasi ahaa mid isagu u ololeynayo in raila odinga uu noqdo madaxa amaba madaxweynaha xiga isaga xilka kala wareegaya maalinkii shalay ahayd waxaa leeyahay madaxweynaha ma dhicin in sidaasi oo kale uu isagu u hadlo isaga oo markaasi a moodo inuu yahay nin ka duwan madaxweynihii hore ama hurugii hore oo isagu weji kalala soo baxay maalinkii shalay ahayd una goodinaya una digaya kuwa iyagu kasoo horjeeda raila odinga amaba waxa uu yeeraya tanga tanga isagoo hadallo aad iyo aad u badan halkaasi uu maalinkii shalay aad ka sheegay dabcan arrin siyaasada ee ku saabsaneyd waana warbixinta u weyne maanta uu wargeyska daily nation qorayo taasi oo ah in madaxweyne uhuru kenyatta iminka si toosa uu taageerayo raila odinga kuna taageerayo inuu xilka kala wareegi doono waxa uu yidhi anigu hal cod ayaan leeyahay laakiin halka qof ama labada qof aniga hadalkayga qaadanayso kama zuulayo inaan farta ugu fiiqo cidda wanaagsan ee uu dooranayo iyo sidoo kale cidda markaasi igala wareegayso xilka ayuu leeyahay dabcan madaxweyne uhuru kenyatta oo maalinkii shalaheed si aada si kulul u hadlay hadalad iyo weliba eedeymana u jeediyey madaxweyne ku-xigeenka halka isagoo hadaladiisa ku taageerayey madaxa xisbiga odm raila odinga bogol lixaada wargeyska ayaanu aadaynaa isla siyaasadda ay ku saabsan tahay waxa uu wargeys ku qorayaa xisbiga jubilee oo isagu markaasi noqonaya mid waa wuxuu leeyahay jahwareer ku riday xubnaha ka tirsan xisbiga u d a kuwaasi oo doonaya inay isaga baxaan xisbiga jubilee kuna biiraan u d a dabcan xubnahan waxay iminka ka tirsan yihiin jubilee maadaama dhankaasi iyo waa dhanka markii la eego membershipka waxaa loo yaqaano ama dadka halkay ka tirsan yihiin waxaa portalkooda ama dhanka online-ka diiwaanhayaha xisbiyada siyaasadeed ama waxaa loo yaqaano political registra waxa ay ka tirsan yihiin xisbiga jubilee laakiin dhanka kale waxaa moodaa kuwa iyagu u ololeynayo xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka waxaana ay leeyihiin xubnahaasi anagu waanu waxaana jahwareerinaya xisbiga jubilee maadaama waxaa leeyahay marka ay doonayaan inay dhankaasi iyo online-ka waxaa loo yaqaano portalka ay isaga baxaan ama kansalaan in xisbiga jubilee ay ka tirsanaayeen kuna biiraan u d a waxaa leeyahay weli dhanka online-ka ama qadka waxa uu tusinaya inay ku tirsan yihiin xisbiga jubilee halka iyagii ay isu diiwaangeliyeen xisbiga u d a waxaana eedeymahaasi ay u jeedinayaan xisbiga talada haya ee jubilee oo ayna leeyihiin iminka wayna jahwareerinayaan oo nooma ogola inaan ka baxno xisbigaasi sida wargeyska uu qorayo dabcan dhowr siyaasiyiin ama hogaamiyayaal ee xildhibaanay waxaa ka tirsan ayuu halkaasi ku xusay wargeyska oo uu leeyahay waa ay ka cabanayaan xisbiga jubilee maadaama iyagu yihiin kuwa doonaya inay ku biiraan xubinnimada xisbiga madaxweyne ku-xigeenka ee u d a balse weli dhanka online-ka ama portalka waxaa loo yaqaano uu tusinayo inay qeyb ka yihiin xisbiga jubilee oo diiwaanhayaha iyo si guudba halkaasi aan weli looga tirtirin magacooda iyo weliba xubinnimadooda ayuu wargeysku leeyahay dabcan dhanka boga toddobaad ee wargeyskan u kacaynaa waxa uu ku saabsan yahay ganacsada jimi wanjigi ninkan waxaa laleeyahay waa mashiin sidoo kale ganacsada aad iyo aad awood ugu lahaa saameynna ku lahaa labadii doorasho u dambeysay ee dalka ka dhacday labada kun iyo saddex tobankii waxa uu taageerayay jubilee madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweyne uhuru kenyatta labada kun iyo toban iyo toddobadii waxa uu taageerayay ruweyn anasa iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m iminka waxaa ninkan laleeyahay waxa uu doonayaa inuu hagaajiyo awood saddexaad ama quwad saddexaad marka laga soo tago quwadaha azimio la umoja iyo u d a isaga ayaa doonayaa in quwad saddexaad uu hagaajiyo waxaana uu leeyahay ayaa leeyahay wargeyska uu qoraya labadii kun iyo saddex tobankii iyo toban iyo toddobadii waxaan siyaasadda ka ciyaarayay waxaa loo yaqaano daaha gadaashiisa ama behind the sin ayaan ka ciyaarayay laakiin iminka waxaan doonaya inaan si toosa garoonku soo galo lugna kula jiro ayuu leeyahay oo dibadda yimaado waa jimi wanjigi ninkan iminka waxa uu xibin ka yahay xisbiga o d m laakiin iminkaas kuma wanaagsana xisbigaasi iyo madaxa xisbiga o d m waxaan ogsoonnahay sida wargeyska uu qoraya sidoo kale in kal hore uu ku biiray waxaa loo yaqaano ama isbahaysiga loo yaqaano oka balse markii oka lala xiriiriyey azimio lamoja iyo dhanka garabka raila odinga ninkan waxaa leeyahay darad ama maalin usbuucii lasoo dhaafay xisbigaasi ama isbahaysigaasi waxa ay saxiixdeen heshiis heshiiskaasi kuma uusan qaybgelin ama kama uusan soo qaybgelin sababtoo ah iyadoo loo aaneeyey in ninkan amaba oka lala xiriirinayo dhanka raila odinga ninkan iyo raila odingana iskuma wanaagsano iminka waxaa jim wanjigi laleeyahay isaga ayaa leeyahay awood saddexaad quwad saddexaad ayaan hagaajin doonaa oo ka madax bannaan raila iyo ruto taasi oo sidoo kale saameyn ku yeelan doonta doorashada madaxtinimo ee soo socota waanu eegi doonaa halka uusaga baxa amaba halka ay ku biishooto arrintaasi iyo weliba jimmy wanjigi hagaag isla bogo toddobaad wargeyska waxa uu qorayaa xisbiga u d a oo mar kale waxaa leeyahay kansalay waa doorashadii xisbigiisa xisbiga gudihiisa ah waa markii saddex markii afaraad ama afar mar markii ku guuldaraystay in doorashadaasi uu qabtay waa iminka waa uu kansalay ama meesha ayuu ka saaray guud ahaan ayaa leeyahay wargeysku waxaa intaasi ku darayaa in maadaama xisbiga u d a uu sheegay inuu ka duwanaan doono xisbigii jubli ee talada haya iminkana waxyaabaha ama tallaabooyinka ay sameynayaan waxa ay shabahayaan a wargeysku leeyahay isla tallaabooyinka xisbiga jubli uu sameynayay iminkana maadaama xisbiga jubli ee labada kun iyo lix iyo tobankii ugu dambeysay in doorasho gudaha xisbiga dhexdiisa uu qabto oo iminkana doorashada kadib uu qabtay xisbiga u d n waxa uu qorsheynayaa sidoo kale in doorashada kadib uu qabto ayaa leeyahay ama doorashada kadib waa labada kun labaiyo labaatanka doorashada markay dhacdo uu qabto waa isla doorashada u d a ama xisbiga gudihiisa ka dhici doonta waa markii afaraad ayuu kansalay ayaa leeyahay meesha ka saaray dhegeystayaal xisbigaasi u d a dhanka iyo boga sadeedaad o d m ayaa uu wargeysku qoraya dabcan waa siyaasad bacdal siyaasa siyaasa bacdal siyaasa waayo wargeyska maanta arrimaha siyaasadda ayuu diiradda saaraya waxyaabaha ugu waaweyn ee amawdo maanta inuu isku xujiyey ay ku saabsan yihiin sababtun waxay tahay waxaan ognahay xilli doorasho iyo xilli siyaasadeed ayaa lagu guda jiraa sida wargeyska uu qorayaba maanta in madaxweyne uhuru kenyatta isaga buu sheegay in xilli siyaasa aynu soo gaarnay uu yidhi waana in siyaasadda aan qaybteena ka cayaarna wargeyskuna waa in qaybtiisa ka cayaaraa siyaasadda dhanka iyo gobolka galbeedka iyo xisbiga o d m waxaa leeyahay xisbiga o d m ayaa ka fikiraya inuusan luminin amaba uu samaynin wax uu sameeyey labadii kun iyo toban iyo toddobadii taasi uu horseeday inuu codod iyo weliba siyaasiyiin halkaasi ka lumiyo xisbiga o d m waxaa leeyahay marka la gaaro qaadashada amaba waxaa noo yaqaana nominationka ama cidda ugu tartamaysa xilalka kala duwan ee xisbigaasi waxaa labada kun iyo toban iyo toddobadii ka dhacday gobolka galbeedka in siyaasiyiin badan oo miisaan lahaa ay isaga baxeen kadib markii waxaa leeyahay ay waayeen in xisbigaasi ay ugu tartamaan kuna biireen xisbiyada kale sida a n c iminkana xisbigaasi waxaase ayuu ka fikirayaa iyo sidoo kale si guudba isbahaysiga loo yaqaano azimiyo la umoja waxayna iminka fiirinayaan ayaa leeyahay ama ku dadaalayaan sidii ay markaasi hal dhagax ugu dil lahaayeen laba shimbir hal dhagax sidii laba shimbir ay ugu dil lahaayeen ayay ka fikirayaan dabcan waa in siyaasiyiintaasi ay luminin oo ay taageeraan raila odinga xisbiga odm haday ku guuldaraystaanna waxaa leeyahay iminka waxaa jira xisbiyo kale oo halkaasi kasoo jeeda sida xisbi loo yaqaano waa dhankaasi iyo d a p k waxaa loo yaqaano dhegeystayaal democratic action party kenya ayaa la yidhaahdaa kaasi oo sidoo kale uu ku lug leeyahay amaba uu qeyb ka yahay wasiirka difaaca eugin wamalwa ayaa sidoo kale qeyb ka ah xisbigaasi dhegeystayaal waxaan leeyahay waxaase uu ka fikirayaa dhankaasi ee gobolka galbeedka ee wargeyska ayaana sidaasi qoraya waa xisbiga o d m oo doonaya ayaa leeyahay hal dhagax inuu ku dilo shimbiro badan boga sagaalaad ee wargeyska waa dhankaasi madaxweyne uhuru kenyatta maalinkii shalay aheed waxaa ku sugnaa ismaamulka mombasa waa ismaamul xobeedka mombasa ayuu ku sugnaa halkaasi uu ka daafurayey waa mashruuca qaran ee dhankaasi iyo caafimaadka waxaa loo yaqaano universal health coverage waxaana leeyahay iminka guud ahaan afartan iyo toddobada ismaamul goboleed ee dalka uu ka kooban yahay ayuu gaari doonaa mashruucaasi ama qorshahaasi waxaana uu soo qaatay sawirka madaxweyne uhuru kenyatta halkaasi uu la sabiran yahay hogaamiyayaal kale waxaana iminka la leeyahay markii hore universal healthcam waxaan dhankaasi caafimaadka ee guud waxa uu gaarayay ismaamulada isiolo nyeri machakos iyo kisumu oo keliya laakiin iminka waxaa maalinkii shalaheed uu madaxweynaha daafuray qorshahaasi mashruucaasi oo gaaraya guud ahaan afartan iyo toddobada ismaamul goboleed sababtan waxay tahay leeyahay waxa uu sahli doonaa in caafimaad wanaagsan ee dadka bukaanada ama shacabka ay ka helaan halkaasi daryeel caafimaad oo wanaagsan sidoo kale dawooyin ay ka helaan sidoo kale uu hoos u dhigayo qiimaha lacagaha iyo sidoo kale in uu kordhin doono shaqaalaha halkaasi ka howlgala ayaa la leeyahay waa sida ay soo markaasi gudbiyeen waxaa loo yaqaano world health organization hay-adda caafimaadka adduunka ayaana markaas sii soo jeedisay aa leeyahay soo jeedintaasi oo dowladdu iyadana ay hirgelisay iyadoo horkacay madaxweyne uhuru kenyatta dabcan waxaa leeyahay sidoo kale mashruucani uu daanfuray madaxweynaha waxa ay sidoo kale sahlaysaa in isbitaalada sida gaarka loo leeyahay ee private loo yaqaano ee iyaguna qiimaha ay ka qaadaan dadka bukaanada ah ama shacabka kenyaanka ah ay hoos u dhici doonto ayaa leeyahay mar haddii arrintani ay hirgesho amaba shaaca laga qaado waxaa loo yaqaano universal health coverage dhegeystayaal ee shalay madaxweynaha uu ka daafuray ismaamulkaasi mombasa ayuuna warbixintaasi qorayaa dhegeystayaal iyadoo sidoo kale kaarka caymiska caafimaadka n h f loo yaqaan uu qeyb ka yahay ayaa leeyahay goordhow dhankaasiyo dhegeystayaasha ayaanu aadi doonaa iyo sidoo kale dhankaa subax wanaagsan balse warbixinta aan soo qabanayo boga tobanaad ee wargeyska ku saabsan dhegeystayaal waxaay ku saabsan tahay dhankaasi iyo shirkadda duulimaadyada ee kenya airways loo yaqaano iyada oo waxaa leeyahay bilyan oo shilinka dalka ah lagu kabay ee shirkadani iyo si guud dhaqaalaheeda oo dowladdu ku qabtay iminka waxaa la leeyahay waxaa laga cabsi qabaa in shaqaalaha halkaasi ka shaqeeya ay markaas qaarkood shaqada halkaasi ka waayaan halka sidoo kale shirkaddu ay yareen doonto ama ay suurtagal tahay inay yareyso qaar ka mid a duulimaadyadeeda dhegeystayaal kadib markii ay lumisay aan leeyahay lacaga aada iyo aada u tiro badan iyadoo sababo kala duwan loo aaneynayo iyada oo sababo kala duwan loo aaneynayo dhegeystayaal waxaana iminka wasaaradda maaliyadda ee kasoo baxay miisaaniyad dhan bilyan oo shilinka dalka oo lagu kabaya dhaqaalaha iyo sidoo kale howlaha guud ee shirkadaasi kenya airways oo aanu ognahay sidoo kale in dowladdu ay ku leedahay markaasi sheer ama waxaa loo yaqaano amaba qeyb ka tahay cidda markaasi dhaqaalaha ka helaysa ee kenya airways iyada ayaana markaasi sidaasi loo aaneynaya waxaa sidoo kale leeyahay dhegeystayaal waxaa jirta rajo ah in lasoo saaro daawo wax ka tari karta cudurka aidiska sanyisahanada ayaa waxaa leeyahay kadib markii ay la soo baxeen khibradooda ku saabsan daawooyinka ama daawadii lasoo saaray xanuunka coronavirus iminka waxay ku tala jiraan ayaa leeyahay sanyihasinada in ay soo saaraan daawo wax ka tari karta amaba yareyn karta saameynta xanuunka ama cudurka loo yaqaano h i v aids ayaa leeyahay iminkana waxaa socda dadaaladaasi oo iyada oo waxaa leeyahay in ka badan afartan sano lagu jiray in lasoo saaro daawo wax ka tarta xanuunka covid xanuunka h i v aids balse dadaalo badan sidoo kale cilmi baaris fara badan oo la sameeyey sidoo kalena ay qeyb ka ahayd xanuunka covid nneteen iyo daawada loo hele ayaa u sahlaysa ayaa leeyahay sanyasahanada rajana siinaysa in sanadaha soo socda ay soo saaraan daawadaasi wax ka taraysa xanuunka loo yaqaano h i v and aids sida wargeeska uu subaxani qorayo dhegeystayaal sidoo kale boga ugu dambe waxauu soo qaatay sawirka waa xildhibaanka gaarisa township aadan ducaale kaasi oo doonaya in dowladdu ay soo saarto waa dhankaasi iyo warbixin dhammaystiran oo ku saabsan shirkadaha laga leeyahay dhankaasi iyo shiinaha iyo waa qandaraasyada ay ka heleen dowladda iyo lacagaha halkaasi laga siiyey aadan bare ducaale ayaana wargeyska boga ugu dambe uu ku qorayaa sawirkiisa iyo sidoo kale warbixintaasi ku saabsan isaga oo ka doonaya dowladda inay soo saarto warbixin dhammaystiran oo ku saabsan waa cidda markaasi iyo sidaa loo siiyey shirkadaha halkaasi kasoo jeeda shiinaha qandaraasyada ugu waaweyn ee dowladdu ay bixisay a leeyahay laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo saddex tobankii ilaa iyo iminka halkaasi oo dowladda jubilee ay iyadu markaasi ahayd cidda hogaaminaysay ee dalkani kenya xulka senegol oo ku guuleystay sidoo kale waa dhankaasi iyo koobka qaaradda africa africa cup of nations xulka senegol ayaa markii ugu horeysay ku guuleystay ee koobkaasi ayaa leeyahay dhegeystayaal waxaana uu dhankaasi iyo rikoorada uga guuleystay xulka masaarida ama masar ama egypt hadba saad u taqaanaan waana markaasi cidda guusha hanatay koobkan waa ka gudbaynaa dhankaasi iyo waxyaabaha wargeeska maanta uu qoray eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ibar todoba sideed ibar hal ibar shan hal ibar shan dhegeyste goobtaa ku sugan tahay sidee loogu abariistay subaxani bal ina la wadaag dhegeystayaal aad u tira badan ayaa wicitaanada ku jira aana siinayaa fursadda si ay qab uga soo noqdaan noola wadaagaan subaxani goobaha ay ku kala sugan yihiin iyo sida looga waabariistay bal dhegeystaha uu hore ee qadka ku jira haddii aan subaxani fursadda u siino barnaamijka halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa cismaan ifujo walaalo aad baa ilaah noogu barwaaqay waxaa kusoo dhaweynaya cusmaan ifo inaga horan
boqol boqol wax dhiba ma jiro waxbarashadii baa la aaday biyihii baa noo soo dhacay ilaahay idankii dhib maana maqal laakiin xanuun iyo hargab waa jiraa haa
labada wadan oo kenya iyo soomaaliya labada wadanba waa leenahay ilaahay baa leh haa doorasha kusoo foole ilaahay nabad ha ka dhigo aamin
adinkana waan salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum asalaam aad buu mahadsan yahay cusmaan xigahasi dhegeystaha kale qadka ku jira haddii aan fursadda siino yuusuf halo star f m salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
maxamed toban gaarisa dhisha buuri saaxib aad baan kuusoo dhaweynayaa maxamed gaarisa inooga waran subaxan
saaxib way degan maasha allah boqol kiiba boqol haye
ciyaalkii waxbarashaday u dareereen goobay shaqadan u barnay maasha allah boqol kiiba boqol ilaa baan mahad ka sheeganaynaa mhm
dhegeystayaasha oo dhanna waan salaamayaa buraa-is dadka ku nool waxaan leeyahay subaxa wacan oo wanaagsan mhm
bola raxma sidoo kale adna walaalkii waxaan kuleeyahay maalintaa idin waan abubakar aad baan ku salaamay saaxib aad baa mahadsan tahay saaxib adiguna halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma wax wanaagsan ma socdaadee oo dhegeystayaasha maalay kusugan gobay kusugan ayaga dhammaantoo dhegeystayaasha adiga wax wanaagsan wacana wanaagsan walaal maasha allah masacbooda wajeer qaamda wajeer waaye alxamdulilah goobahan ku agdiraysan alxamdulilah istaas gaadiid ganacsiga aroor hore waaye hadda fafaahintaas la bixin jiray laakiin alxamdulilah wax jawi waa degan yahay idaacadda maqalkeeda maasha allah mhm nabad baan ku wareegsanay walaal maalin wacan ayaan ku leeyahay maalin lamid walaal aad baa mahadsan tahay dhegeystaha kale qadka ku jiro haddaan fursadda siiyo halo star f m
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
cabdirashiid tanarifa soo dhow cabdirashiid tanarifa iyo subaxan
nabad baa lagu xoogay alxamdulilah haye wuu mahadsan yahay qadkaa ka go-ay halo star f m
halo saafan soo dhow saaxiib magacaaga noo sheeg
yuusuf bakad walaal waa salaad cali beeqow xaaji oo joogo cagar jareer wood banaani waa gartay xagar jireer nooga waran
cagar jareer wallaahi si fiican iyo barwaaqay kuwaa barisiisatay nabad baan ku barana haye
aad iyo aad baan u fiicannahay idaacaddana waan salaamahayaa intii maqalkayga muuqaalkayga garanaysana waan salaamahayaa aad baa mahadsan tahay dhegeystaha kale sii halo star f m halo dhegeyste
الله السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
مصحب إسماعيل صباح وناسم أهلي فقط صباح وناسم إملي فرهي كاونتي وزير subax la mid ah farxiya aan kusoo dhaweynaynaa wajeer iyo subaxan
الحمد لله سفان أنكافي السماء haye العليم هذا لا يمكن سلمنا إليه رابا ما كان فرحة إليه ما قبلت عند الله صباح وناسم مركلة wacaana wanaagsan aad baa mahadsan tahay xigaha halo star f m soo dhow walaal magacaagii noo sheegay halkaad inaga soo wacayso ka gudub halo star f m
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
ibraahim guleyda waldoodni weeldool iyo subaxan sida lagu yahay
nabad baa lagu waabariistay Waxaan Haya.
rajeynaynaa mustaqbalka haddii ilaahay ka raali noqdo mm.
in soomaaliya ay mustaqbal wanaagsan yeelato farmaajo ku guulaysto kenyana rayla ku guulaysto aad baa mahadsan tahay halo star f m alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
niyo waa joojiyare ininku soo cay aryaha qaxootiga dhaaf haye halkee kaga sugan tahay xeryaha
xaga dheer xaga dheer hagadheer iyo subaxan
maasha allah niyo waa iska fiican yahay in ar- arigii xoolihii kullo dhammaan waa la dareeriyey saatay xeryaha waxaa laga qaadanaya raashiinkii oo maadaama uu yahay gabagabo Mhm.
maasha allah kusoo wada fiicana dhammaantiin aad baa mahadsan saaxiib dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waan ku salaama walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
ruqoya sheeqoon naanigi joogta halkee joogtaa ruqya
naani naanigi naanigii intay ka tirsan tahay waxay ka tirsan tahay faafi oo degmada buraa'isti waa gartay inooga waran goobtaasi walaala maasha allah alxamdulilah ilaaha mahad leh haye
aada u mahadsan walaala ayaa lagu baaristaysa nabad alxamdulilah bashbash iyo barwaaqo walaala waa inii salaama star f m aad sidoo kale waanu kaa qaadnay mid lamidaan hooda ku soo marinaynaa hallo star f m hallo star f m halo So- Martin.
waa fiicanna walaal soo dhowow magacaaga inoo sheeg aadan macalin xuseen museef baa kutoka musalaani haye masalaani subaxan musalaan waa la fiican yahay alxamdulilah basbaaska barwaaqa jawigu waa degan yahay jawigu waa degan yahay alxamdulilah barwaaqa baa ku jiraaya cayo khayr malena kaambiin baa lagu wadaa meeshan Waa.
waa fiican yahay waa gartay aad baa mahadsan taha adalaantana waxaa weeyaan indigii hore aan noo soo noqdaan leena aad baa mahadsan taha ay dhegeystaha kale si yuusuf gogoydian soo gaarnay laba dhegeystayan siinayaa fursadda haddii aan ka gaar intaasi hallo star f m hallo star f m هلو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
مصعب يوسف صباح أنا وناكسن wacana wanaagsan walaal وعبد أنا هردير aad baan kusoo dhaweynaynaa cabdi aad baan u dhowahay baan idin salaamayaa dhammaantiin dhegeystayaasha dhan kastaba xeryaha dhanka maaragtay de- oo maaragtay localka tuulooyinka dhan walba waxaan leeyahay subax waxaan u wanaagsan aad buu jawigu u fiican yahay waa- maasha allah waxbarashadii waa la aaday dugsiyadii dusu- iskuuladii biyihii waa la helay alxamdulilah aad baa loo waxaan loo wanaagsan inta inta roob la-aanta sheeganaysana insha allah roob allaha siiyo inta jirin allaha noo caafiyo dacfaqad allaha noogu saamyeelo waan idin faraana dhegeystayaasha idinkaba asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystiya ugu dambe ayuu haa ay fursaddan u siina waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystaneysaan dhegeystayaal subax wanaagsan kuna soo dhawada barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiga oo talaado leba idaacadda star f m aad ka dhegeysataan dhegeystayaal waxaa maqli doontaan dhegeystayaal qodobada markaasi kala duwan ee hay-adaha qaramada midoobay ay kaga hadlaan kuwa markaasi dinaya arrimaha qaxootiyada biniaadinimada iyo sidoo kale arrimaha socdaalka waxaa sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan intuu barnaamijku ro waxyaalaha markaasi ay soo xigeenayaan- ay soo xigeenayaan sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda sidoo kale qaxootiyada markaas u qaabilsan ee u n h c r hay-adda sidoo kale u qaabilsan arrimaha qaxootiyada ee ayadana markaasi u n ocha halka hay-adda sidoo kale beeraha fi- sidoo kale aan fiirin doono haddii aan ka gaarno ee faw w f b hay-adda cunnada adduunka iyo sidoo kale hay-adda caafimaadka adduunka w h o hay-adahaas ayaan sidoo kale dhegeystayaal soo qaadan doona waxyaalaha markaasi kala duwan ay soo qa- ay soo qaataan sidoo kale ay soo xigtaan sidoo kale hay-adda markaas islamic relief waxaad sidoo kale dhegeysta intuu barnaamijka hawada ku jira maqli doontaan dhegeysan culimada markaasi nairobi oo shalay markaasi ayada ku baaqay kaga hadleen arrimaha abaaraha ee markaasi ka taagan dhanka soomaaliya iyo sidoo kale waqooyiga dalka kenya ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal sheekh maxamed cabdi umar ayaa sidoo kale ka hadlay shalay ayaa maqli doontaan hadduu ee bahraali ka noqda dhegeystayaal imikan dhegeysan waxaan ku bilaabanay sidoo kalena hay-adda markaas waa heshiis cusub oo markaasi lix milyan oo yuuro ah ay markaasi wada gaareen ururka caalamiga ee socdaalka i o m ta iyo midooda yurub ayaa markaasi ka caawin doona dadka ku nool soomaaliya inay markaasi ay la qabsadaan isbedelka cimilada iyadoo wax laga qabanayo iska horimaadyada ee ka dhasha tartanka khayraadka eh, rayidka ee markaasi sida markaasi loo kordhin lahaa ama sidoo kale sare loogu qaado lahaa waxaa markaasi loo yaqaan risooska ee wadanka soomaaliya markaasi kusii badan hay-adda socdaalka adduunka yurub hay-adda markaasi waa hay-adda socdaalka adduunka i o m ta midooda yurub oo markaasi doonayaan inay ka- iska kaashadaan sidii markaas wax looga qaban lahaa dadka ku nool soomaaliya oo markaasi abaaruhu aadka u saameeyeen cimilada qala- waa cil- waa cimilada qalabsan oo ay markaasi ay- sida ay ku sheegeen waxaa loo yaqaano arctic weather oo ay markaasi ka mid yihiin abaaro iyo weliba daadad ayaa kusii kordhaya ama kusii xoogeysanaya eh, guud ahaan dalka kuwaas waa dalka soomaaliya kuwaas oo wajahayaan khatar ah in markaasi xilliga roobaadka eh, afraad oo xilliyada markaasi aana- ayna da-in qeybo ka mid ah eh, qey- waa bartamihii markaas ama qeybtii markaasi ugu horey labada kun laba iyo labaatanka sanadkan dhegeystayaal ay kasoo bilowto bishii disembar iyo bisha koowaad ee februaayo oo ah bisha koowaad markaasi janaayo sidoo kale waxay markaasi ke- ay keenaysaa markaasi waxyaalaha xaalufka dhibaatada markaasi ku keeni kara khatarada markaasi deegaanka sida ay ku sheegtay hay-adda qaramada midoobay hay-adda socdaalka adduunka i o m t iyo sidoo kale midooda yurub dhacdooyinka ayaa markaasi ay kumanaan kun oo qof oo markaasi kas- ka sarayso guryo dabcan ka saaraysa guryahooda waxayna markaasi kordhinaysaa tartanka markaasi lagu helida waa dabcan lagu heli karo in markaasi la helo dul deeqsimeed ama dul markaasi ee deeq waa dul deeqsimeed markaasi ay heli karaan dhammaan dadka iyo weliba biya sanad weliba oo markaasi noloshooda ay ku tirsanaan karaan xoola dhaqatada iyo weliba reer miyiga ah ee ku tirsan kheyraadka dabiiciga ah ayaa si markaasi no- ay- la doonaya inay markaasi caadigooda ama si caadigada ay usii noolaadaan si ay markaasi khatarada looga gudbo iyadoo markaasi loo marayo hanaanka qaabka ee markaas wax looga qaban karo sidoo kale loogu bedeli karo iyadoo loo heli karo hanaan casri istaraatiijiyada ay markaasi doonayso midooda yurub inay iskaga kaashadaan falanqeyn kadib oo markaasi waqti fara badan qaadatay ay markaasi dib raacdaraac ah iyo weliba dib markaasi loogu minicsanayay sidoo kalena loo eegaya halka markaasi kadam- kama dambaysta looga gaari kara xalka qaramada midoobay hay-adda socdaalka waxay markaasi la imaatay inay markaasi muuji- ay muujinayso in xaaladaha abaaraha ay markaasi sii xakameynayso sidoo kale soomaaliya ay ka barakici karin in ka badan ilaa iyo hal milyan oo qof marka la marka la isku barbardhigo bilihii markaasi aynu soo dhaafnay ama sanadka aynu soo dhaafnay abril ka bilowdo ilaa iyo sanadkii intuu dhammaanayay labada kun iyo koob iyo labaatankii sanadka labada kun laba iyo labaatanka sheegaysa markaasi qaab istaraatiijiyada inay oola imaan doonto sidoo kale looga tegi karo xal weliba markaasi dhibaatada af- abaaraha ay ku dhufatay qaar ka mid a gobolada warbixintan ay qaramada midoobay soo saartay bishan dhegeystayaal ee koowaadkeeda waxay markaasi laisla eegay laisla bar- laisla barbardhigay sida markaasi xaaladaha ay sanadkii hore iyo sanadkan imikan aysan noqon karin hal meel kaasoo markaasi niyada aysan ku ee dadka aysan ku haysan sidoo kalena ay ku haystaan dadka bar- dadka markaasi xoola dhaqatada ah ay markaasi loo raadinayo habkii markaasi noloshooda ay ku noolaan karaan isbedelka cimilada waxay markaasi u dhaqmaa sidii khatar laba laba oo si markaasi sii laba jibaarmayso ama sii labalaamayso iyadoo sii xumaynayso t- ee khatarada markaasi ka dhexeeya bulshooyinka ee markaasi ay dadka usan u- ay u dulqaadan karin dadka reemiyiga ah ay markaasi dib ugu soo noqonayaan ama sidoo kale laga yaaba inay soo galaan magaalka richard oo markaasi madaxa ka tirsan ee qaramada midoobay hay-adda socdaalka adduunka i o m ta ee soomaaliya ayaa sheegay markaas in isbedelada cimilada ay markaasi ay u noqotay in markaasi dadka ay la dhaqmaan ama sidoo kale ay ula qabsadaan taas oo aansan loo baahnayn mar weliba in ay niyada ay ka saaraan mashruucan ayaa markaas lala bartilmaamaysan doonaa bulshada ku dhaqan galmudug oo ah markaas dowlad goboleedka bartamaha soomaaliya halka ay saameynta xun ay markaas isbedelka cimilada ay qayb markaasi ka qaadanayso ama ay qayb weyn ay kaga jirto waxaa sidoo kale ka mid ah dhegaysa dhanka puntland iyo sidoo kale dhanka jubbaland habka uu markaasi u gaarka ah mashruucan keliya kama qayb qaadan doono xasiloonida galmudug laakiin waxaa markaas rajaynaynaa in sidoo kale uu saameyn doono ama sidoo kale ay ku saameyn ay ku samayn doonaan habsami wanaagsan ama habsami si wanaagsan wax loogu qaban karo looguna bedeli karo nolosha dadka xoolodhaqatada dadka reer guuraaga ah sida ay warhayada qaramada midoobay hay-adda socdaalka adduunka i o m t ay ku sheegtay iyadoo is- isla kaashanayso eh, qaramada markaasi midowga ah yurub dhegaystayaal ururka xag jiirka ah waa dabcan waxay markaasi ula jeegtaa kuwa markaasi ka dagaalama waddanka soomaaliya ku sheegayaan inay dhibaato weyn ay- markaasi ay tahay midda ugu weyn oo markaasi aan lagu kaydin karin sidoo kalena ay tahay mid aan markaasi aysan la qabsan karin dadka xoolodhaqatada iyadoo markaasi laga qaado baad sida ay ku sheegayaan laakiin waxaa markaasi rajeynayna in sidoo kale ays- aan samayn doono qaab wanaagsan oo markaasi lagu xallin karo xaaladahooda caqabadaha ka dhalan karta jahwareerka cimilada waxay sidoo kale khatar weyn ku yihiin nabad waarta ee soomaaliya oo dadkeena markaas ay la s- ay la kulmeen dabcan waqtiyadii u dambeysay ilaa iyo sagaal iyo labaatankii sane u dambeysay sida hayda qaramada midoobey ay ku sheegayso mashruuca ee i o m t iyo sidoo kale e u waxay markaas ujeedadiisa ay tahay in la helo xal waara si loo dhiso adkeysiga bulshooyinka soomaaliyeed looguna diyaariyo in markaasi ka hortagaan jahwareerka cimilada waxaa kaloo ay keeni doontaa xasiloonida ay ka dhalato aagga ay markaasi bulshooyinka taariikhdi ahaan ee markaasi ay ku nooleen ama sidoo kale waxay usoo jiri jireen sida markaasi inay yihiin dad xoolodhaqato ah sidoo kale dad ah inay yihiin beer beeraley ah kuwaasoo markaasi loo baahan yahay in gacan weyn laga geysto sidoo kale wax soo saarkooda ay u muuqato laakiin waxay iminkan saadaalinaysaa hay-adda qaramada midoobey iyadoo markaas qaramada qaybta markaas e u da ay isla kaashanayaan sidii gacan weyn looga geysan lahaa sidoo kale loo soo saari lahaa wax markaasi dadka anfici karo sidoo kalena dadka ay u heli karaan in ay markaas xoolahooda aysan dibadda aysan kala bixin waddanka soomaaliya sidoo kalena ay u heli karaan biyo iyo weliba deeq sida ay qaramada midoobey ku sheegayso muddo sideed iyo toban bilood ayaa- iyo weliba waa sideed iyo toban bilood hay-adda i o m waxay markaas horumarin doontaa Aa, waa waxay sida ku sheegaysaa arrimaha bulshada oo iyadoo markaas loo danayn doono ama loo danayn doono in markaas la yaro khatarada dabiiciga ah iyo weliba xaalufka deegaanka waxay markaasi ku sheegtay in ay sidoo kale tilaabo xoogan ay ka qaado danta weliba oo markaasi xaalufinaya deegaanka sidoo kalena aysan eh, markaas isla kaashan doonaan dowladda federaalk soomaaliya
hagaag subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobolbaa joogtaan iyo silbaadana maqleysaan Een, halkaasi iyo warbixinta ku saabsan dhanka abaaraha iyo weliba xaaladii ugu dambeeyay yuusuf haddaanu ka gudubno ee bal aanu aadno dhankaasi iyo etoobiya waxaanu eegi doonaa dhegeystayaal colaadaha halkaasi ka jirayo sidoo kale abaartii ugu xumeed sanado oo halkaasi sidoo kale laga soo sheegayo deegaano ay ka mid yihiin deegaanka soomaalida oo halkaasi dadka iyo duunyadaba laleeyahay inay qarka u saaran yihiin inay guud ahaan baaba-aan haddii arrintaasi ay kasoo dari weyso qeybo ka mid ah dalka etoobiya dagaalka ka socda gobolka waqooyi ee canfarta ayaa horseeday baahida bani aadanima ee sii kordhaysa waxayna saameyn ku yeelatay aa leeyahay gargaarkii la gaarsiin lahaa gobolka tigray ee dariska la-ah gobolka tigray ee dariska la-ah gargaarkii la gaarsiin lahaa dabcan in ka badan laba boqol oo kun oo qof ayaa ku barakacay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka sida ay sheegeen maamulka gobolka dagaaladu waxay sidoo kale ka hor istaageen ayaa layidhi hay-adda qaramada midoobay ee yuhan iyo sidoo kale hay-adahan dowliga ahayn inay sameeyaan qiimeyn si kastaba ahaatee dadka barakacay ayaa la rumaysan yahay inay markaasi u baahan yihiin gargaar degdeg ah meelaha la gaari karo ee canfarta jawaabtu waa ay sii socotay aa leeyahay in ka badan afartan kun oo qofna waxay heleen cunto usbuucii lasoo dhaafay in ka badan afar boqol iyo labaatan kun oo qofna tan iyo bartamihii bishii oktoobar ayaa iyaguna gargaar la gaarsiiyey waa gaaridda sahayda biniaadanimo ee tigreyga iyadoo lasii marinayo jidka isku xira magaalooyinka samara abala iyo weliba maqeel ayaa weli hakad ku jira sababo la xidhiira nabadgelyo darada ka jirta canfarta qaramada midoobay iyo hay-adaha aan dowliga ahayn ee la howlgala ama la howlgalayaasheeda ah waxay hakiyeen yaaleri ama si weyn u yareeyeen barnaamijyadii saadka iyo weliba shidaalka ama barnaamijyadii saadka iyo weliba gargaarka lagu gaarsiinaya halkaasi sababo la xidhiira shidaal la-aan toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa la dhimay heerka gargaarka cuntada ee ugu horeyn dadka barakacayaasha iyo bulshooyinka martida loo yahay ee ku nool magaalada sher qiimeynta sugnaanta cuntada ee barnaamijka cunada adduunka ee w f v oo la siidayay isbuucii lasoo dhaafay ayaa lagu ogaaday in in ka badan siddeetan boqolkiiba dadka ku nool meelaha la sahmiyey ay cunnayari hayso ku dhowaad afartan boqolkiibana ay soo food saartay cuntayari aad iyo aada u daran dabcan toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa la dhimay ayaa layidhi heerkii gargaarka cuntada ee ugu horeyn dadka barakacayaasha ah iyo sidoo kale bulshooyinka bartida loo yahay ee ku nool magaalada sher qiimeynta sugnaantana cuntada barnaamijka adduunka ee w f p na oo lasaa oo aan dhahda la sii daayay isbuucii hore waxaa lagu ogaaday in in ka badan siddeetan boqolkiiba dadka ku nool meelaha la sahmiyey ay cunnayari hayso ku dhowaad afartan boqolkiibana dadkaasi waxaa layidhi cuntayari aad iyo aada u daran ayaa haysa caawimaadda ayaa weli sii kordhaysa gobolka amxaarada waxaana in ka badan siddeed boqol oo kun oo qof lagu caawiyey cunto usbuuc ay lasoo dhaafay dabcan waad iska fahmi kartaa caawimaad iyo caawimaad qeybo kale oo ka mid ah etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya iyo weliba kenya ee dariska la-ah xaaladaha abaareed ayaa kor u qaadaya baahiyaha bani-aadanimo dalka etoobiya saameynta isbiirsaday ee saddex xilli roobeed oo isdaba joog ah oo baaqday ayaa saameeyey malaayiin qof oo ku nool qeybo ka mid ah gobollada soomaalida oromiya iyo weliba s n p cuntada biyaha caafimaadka taageerada habnooneed iyo gargaarka xooluhu waa jawaab celinta mudnaanta leh ama mudnaanta la siinaya ayaa leeyahay dhaqaale dheeri ah ayaa si deg deg ah loogu baahan yahay si loo taageero jawaabtan ay leedahay hay-adda qaramada midoobay dhegeystayaal qaramada midoobay iyo weliba la howlgalayaasheeda aan dowliga ahayn waa inay yareeyaan ayaa layidhi dab u dhigaan ama joojiyaan qaybinta muhiimka ah ee gargaarka oo ay ku jiraan cunto daawo iyo weliba waxqabadyada nafaqaynta ee gobolka tigrey tani waxaa sabab looga dhigay ama sababtoo ah gaadiidka sahayda bani aadanimo ee tigrey ama tegaya tigrey iyada oo markaasi lasii maranayo marinka oo kale ah gobolada samara abala iyo weliba makeel ayaa weli hakad ku jira ilaa afar iyo tobankii bishii disembar ee sanadkii hore dagaalka ka socda abala ee canfarta awgeed wax shidaal ah oo howlaha bini'aadanimada looma ogola inuu tigrey soo galo jidkan ilaa labadii bishii agosto ama bishii sideedaad ee sanadkii hore ururadan ama ururaduna sidoo kale waxaa leeyahay ma awoodaan inay helaan shidaal ku filan gudaha intii u dhexaysay lixdii iyo weliba labaiyo tobankii bishii janaayo ilaa toban kun iyo shan boqol oo qof ayaa tigrey ku helay gargaar cunto iyadoo loo marayo wareegga cuntada ee hadda markaasi ka socda halkaasi in ka badan siddeed boqol oo kun oo qofna waa in la caawiyo ayaa layidhi toddobaad kasta dabcan ku dhowaad hal milyan oo qof ayaa u baahan gargaar toddobaad kasta halkaasi tani waa heerkii ugu hooseysay ee gargaarka cuntada tan iyo markii ay howlgalladu ballaarteen bishii maarso ee sanadkii hore wada howlgalayaasha ayaa sidoo kale sheegay in kaydka cuntada ee haray ay caawin karaan oo keliya siddeed iyo labaatan kun oo qof hagaag si guud haddaanu eegno waa xogtii ugu dambaysa dhegeystayaal ee dalkaasi etoobiya guud ahaan waqooyiga etoobiya waxaa la filayaa in gargaar cunto oo bini'aadanimo oo joogto ah loo baahan doono ugu yaraan sanadkan labada kun labaiyo labaatanka waxaa la leeyahay guud ahaan waqooyiga etoobiya inta lagu guda jiro sanadkan labada kun labaiyo labaatanka waxaa la filayaa ama saadaashu ay tahay in loo baahan doono keliya un mar walba in gargaar joogto ah oo bani'aadanimo halkaasi la gaarsiiyo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka canfarta ayaa sababay barakaca kumanaan qof waxaana weli adag in la gaaro dadkaasi in ka badan siddeed boqol iyo kow iyo toban kun oo qof ayaa markaasi lagu caawiyey cunto intii lagu guda jiray wareegii waxqaybinta dhowaan iyo sidoo kale in ka badan afar boqol iyo labaatan kun oo qof oo iyaguna ku hoos jiray wareegii hore ee waxqaybintii intii u dhexaysay afar iyo labaatankii ilaa soddonkii bishii hore gobolka amxaarada gaarida sahayda bini'aadanimada tigreyda iyadoo markaasi loo sii marayo jidka keliya aanu sheegnay ee samara abala iyo weliba makeel ayaa weli hakad ku jira sidaanu soo sheegnay in ka badan laba kun iyo shan boqol oo caruur ah oo ay ku jiraan in ka badan kun gabdhood ayaa taageero waxbarasho ku helay barnaamijyo waxbarasho aan rasmi ahayn oo canfarta intii lagu guda jiray toddobaadka warbixinta haddii aanu egno abaarta iyo saamaynta abaarta ka dhashay dhegeystayaal sidaanu soo sheegnay dalkaasi etoobiya qaybo badan oo ka mid a waxaa ka jira abaar aad iyo aad u saamaysay dadka iyo weliba duunyo iyo halkaasi qaar kalena macluul qarka u saaran etoobiya waxaa ka jira abaar daba dheeraaday kadib markii saddex xilli roobaad oo xidhiir ah ay baaqdeen tan iyo dabayaaqadii sanadkii labadii kun iyo labaatankii taasoo saamaysay lix dhibic siddeed milyan oo qof oo ku nool oromiya s n p koonfur galbeed iyo weliba soomaalida dhowr meelood oo ku yaala koonfurta iyo weliba koonfur bari etoobiya oo ay ku jiraan gobolada soomaalida waxaa leeyahay halkaasi toban aag waana goobta ugu badan ama gobolada ugu badan ee abaaruhu saameeyeen gobolkaasi soomaalida ayaa ka mid a oromiya ayaa ka mid a sidoo kale oo sideed aaga koonfur galbeed oo hal aag sidoo kale ayaa leeyahay dadka ku nool isla deegaanadan ayaa markaasi si dirqi ah waxaa leeyahay ay ugu suurta gashay inay kusoo laabtaan ama kusoo kabtaan abaarti ba-an ee sanadkii labadii kun iyo tobaniyo toddobadii si ay mar kale u arkaan xaaladahan adag dabcan iyadoo dadku ay kasoo kabteen markaasi abaartii adkayd ama saameynta ba-an ku yeelatay taasi oo dhacday labadii kun iyo tobaniyo toddobadii ayaa haddana ugu sii darsantay labadii kun amaba tan bilaabatay labadii kun iyo labaatankii dabayaaqadeeda ayaa leeyahay calaamadahan ama markaasi calaamadaha ugu horeeya waxa ay soo shacbaxeen dhammaadka labada kun iyo labaatankii xaaladuhu waxa ay sii socdeen inay kasii daraan xiliyadii isdabajooga ahaa ee sanadkii aan soo dhaafnay labada kun koob iyo labaatankii xilliga soo socda ee bilaha maarso iyo abril ee sanadkani waxaa kale oo laga yaaba yaalyaryah in uu aad uga hooseeyo heerka caadiga ah waa roobka taasoo ka dhigaysa xilli roobaadkii afaraad oo xidhiir ah oo guul daraystay taasi oo dad badan u horseedaya xaalad naxdinlah haddii ay sidaasi kusii socoto abaartu waxa ay wax u dhimaysa ayaa leeyahay habnooleedyada jilicsan ee si weyn ugu tirsan xoolaha waxayna keenaysaa sugnaanshaha cuntada iyo nafaqaynta oo sii xumaanaya iyadoo meesha ka saaraysa xeeladaha lagula tacaali karo dadka aadka u nugul tirada xoolaha ee u dhimanaya cunto iyo biyo la'aan amaba saad la'aan ama daaqsin la'aan waa mid aad u badan oo sii kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa marka laga soo tago waxaa leeyahay xaaladda dadka duunyadii ayaa iyaguna halkaasi dabin ku jira oo nafta haysa tiradii ba- ama tirada badan ee dhimashada xoolaha ayaa tilmaam muhiim u ah xaaladahan naxdinta dhab ahaantii waxaa leeyahay tirooyinkii lasoo sheegay bishii janaayo ee sanadkani waxa aad uga badan yihiin qiyaastii marka laga soo bilaabo sanadkii labadi kun kow iyo labaatankii marka laisbarbar dhigo horaanta bishan iyo amaba horaanta sanadkani iyo sidoo kale sanadkii aanu soo dhaafnay waxaa leeyahay sanadkani ayaa ka badan dhimashada lixdan iyo siddeed kun oo xoolo ah ayaa lagu qiyaastay dhimashada bishii november oo keliyahay sanadkii hore bishii tobanaad oo keli bishii kow iyo tobanaad oo keliya siddeed iyo lixdan kun oo xoolo ah ayaa halkaasi ku dhintay aan leeyahay goboladaas in soo sheegnay ee soomaalida ama gobolka soomaalidu uu qeybta ka yahay sidoo kale dib loo eegay ama markii dib loo eegay bishii december boqol toddobaatan iyo laba kun oo xoolo ayaa dhintay aan leeyahay tirooyinka janaayuna waxay ka badan yihiin leeyahay laba boqol iyo lixdan kun oo markaasi guud ahaan gobolada soomaalida koonfurta oromiya iyo gobolada s n p ayaa laleeyahay dhegeystayaal waa xoolaha halkaasi ku dhimanaya laba milyan oo xoolo ah oo dheeraada ayaa halis ugu jira guud ahaan meelaha markaasi ay dhibaatadu saamaysay ayaa laleeyahay iso wada duub oo abaartu waxa ay markaasi hadda saameynaysa nolosha ilaa lix dhibic sideed milyan oo qof oo ku nool deegaanada ay abaaruhu saameeyeen dhegeystayaal marka xoolaha haddan aan kasoo degno mar kale sideed waa amaba lix dhibic sideed milyan oo qof oo ku nool deegaanadu abaartu saameeyeen ayaa iminka waxaa leeyahay halis ugu jira abaartu waxa ay kasii daraysaa ama kasii dartay ayaa leeyahay cunto yari iyo weliba nafaqa daro halka dadka xoolo dhaqatada ah ay ku qasban yihiin inay lugeeyaan oo ay masaafo dheer u socdaan si ay biyo iyo baad u raadsadaan xoolaha noolal ee ku nool meelaha ay abaaruhu saameeyeen aad bay u tabar daran yihiin ayaa leeyahay oo cunno la-aan ayaa soo food saartay taasina waxa ay halis gelinaysaa helitaankii la heli lahaa oo ah isha ugu muhiimsan ee nafaqaynta carruurta in markaasi caano ay helaan baaritaan nafaqo oo la sameeyey ama uu sameeyey xafiiska caafimaadka gobolka soomaalida bishii disembar ee sanadkii aanu soo dhaafnay ayaa lagu muujiyey heerka nafaqadarada caalamiga ah ee ba-an waxaa leeyahay waxaa marka la fiiriyo heerka caalamiga shan iyo toban boqolkiiba ayaa laga rabaa laakiin iminka gobolkaasi soomaalida sideed iyo toban boqolkiiba ayuu marayaa oo heerkii loogu talagalay kol ayuu u dhaafay dabacan dhegeystayaal sidoo kale waxaa leeyahay ilaa laba boqol laba iyo labaad ilaa laba boqol shan iyo labaatan kun oo caruur ah oo markaasi oo caruur ah oo hayse ayaa leeyahay nafaqo xumo iyo in ka badan boqol kun oo haween oo uur leh iyo kuwa naaska nuujinaya oo ku nool gobolada gobolka soomaalida iyo weliba gobolka oromiya oo hadda u baahan taageero nafaqo dhegeystayaal siday sheegtay hay-adda qaramada midoobay ee unisaf dabon waa xoogtii ugu dambeysay ee markaasi xaaladda abaar ee ka jirta qaar ka mid ah gobolada etoobiya oo ay ku jiraan gobolada soomaalida ama gobolka soomaalida ee markaasi la sheegayo in sidoo kale heerkii loogu talagalay celcelis ahaan uu dhaafay dadka halkaasi ku jira xoolahana ay sidoo kale dhammaanayaan ayaa la sheegaya oo malaayiin halkaasi ay ku dhimatay iminkana dadka ay qarka u saaran yihiin in iyaguna nafta ka baxdo dhegeystayaal oo macluul halkaasi ugu dhintay
waatan dhegeystayaal idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal dhammaantiin subax wanaagsan barnaamijka waxaa sii wada jiraan iyo u daadinaan yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootiyadah dhegeystayaal oo talaadool baad ka dhegeystaan star f m saaka arrimaha markaasi abaaruhu ay aadku saameeyeen wadanka soomaaliya iyo weliba qeyba ka mid ah gobolka waqooyi bari dalka ayaa sidoo kale shalay culummada markaasi nairobi kulan ay ku qaateen kagana arrinsanayeen halka sida wax looga qaban doono intaana dhegeystan culamadan sii gudagelin balne waxaa markaasi ay hay-adda qaramada midoobay hay-adda socdaalka adduunka i o m ta waxay markaas arooreen waxay doonaysaa inay ururin doonto xogta dhaqan dhaqaale ee biniaadinimada ah ee wa- waqooyiga dalka waa raalli ahda wadanka soomaaliya waxayna markaasi ka shaqayn doontaa xeerarka bulshada iyo weliba sida ay u dhisan tahay wadajirka bulshada iyo sidoo kale inay aqoonsato xalalka ama xalka markaasi wax looga qaban karo sidoo kale loogu horseedi karo kheyraadka dabiiciga ee wadanka markaasi looga bedeli kara dadka xoolodhaqatadana u heli karaan si loo yaro ca- ee cadaadiska kheyraadka dabiiciga ah i o m waxay dhisi doontaa eh, qaab- kaabayaasha biyaha eh, quusaha eh, waa bi- kaabayaasha biyaha iyo sidoo kale waxay markaasi dhisi doontaa inay dhulka hoostiisa markaasi ay biyo la mariyo si wax loo ay u helo meelaha fogfog ay u- loo gaarsiiyo waxayna markaasi isla kaashan doonaan hay-adda markaasi midowga ay- ay yurubta ee dhegeystayaala ama mi- ee waa a u weliba kaabayaasha kale waxay markaasi sheegaysaa inay ku saleysnaan doonto baahida xoogan ee markaas loo qabo ee loo heli karo in la hormariyo maareynta kheyraadka dabiiciga ah ee wadanka soomaaliya iyo weliba si markaasi in looga gaashaanto abaaraha mar weliba soo noqnoqdo iyadoo sidoo kale la sheegayo in ay muddooyinka u dambeysay ilaa iyo sida hay-ada qaramada midoobey ay ku sheegayso koob iyo toban bilood aysan helin robab halkaas aysan ka di'in dhegeystayaal waana midda keentay in dad aada u tiro badan ay ku dhintaan sidoo kalena ay xoolo fara badan ay dhinteen sidoo kalena waxaa la sheegayaa in dad qaar xitaa iskaga soo hayaameen meelihii fogfogaa ama tuulooyinkii ama baadiyihii kadibna ay soo galeen magaalka ama magaalada taasoo sheegeen inaysan la qabsan karin i o m waxay markaasi leedahay taariikh dheer oo ay markaasi kala shaqaynayso dowladaha ama dowladda soomaaliya si ay u gaarsiiso xa- xal waaro dadka barakaca soo gaaray ee dhanka xoolahooda markaasi abaartu aad ku saameysay waxay dadka soomaaliyeed si markaasi ilda- ee il naxariis leh doonayso in loogu fidiyo safartan ama wakhtigan ay sheegayso in muddooyin fara badan ay lasoo daala dhacayeen cimilada awgeed oo markaasi qashqashaad ku yimid ama sidoo kale roobab aan wanaagsaneyn muddooyinka u dambeysay la- aysan ka dayin hay-adda qaramada midoobe waxay sheegaysaa sidoo kale in aysan wakhtigii la rabay ama wakhtigii la rabay in roobabka inay ka da-aan sanadkii dabayaaqadiisa labada kun koob iyo labaatankii laakiin bishii ba- eh, waa bilihii markaasi dabadhamaadkeeda ee november iyo sidoo kale december ee kale ay ka da-een laakiin sanadkan markaasi la saadaalinayay in robab ay da-aan bilowga sanadkan ee janaayo waxay markaasi sheegaysaa in ay ka jawaabi xoogan ay markaasi dooneysaan ama ay dooneyso in iskala wax ee, dabcan ay iskala qabtaan ama sidoo kale ka jawaabaan xasaradaha caalamiga ah iyo waxyaalaha markaasi dhi- dhibaatada u keeni karo wadanka soomaaliya i o m ta waxay markaasi bixisaa dul- waa dabcan waxyaalaha markaasi kormeerka ah howlaha markaasi qorsheynta ah iyo sidoo kale in ay dusha kala socoto shuruudaha maalgelinta si ay uga jawaabto baahida iyo weliba rabitaanka kuwa ay saamaysay abaartu halistana ay ugu jiraan qalaasaha iyo weliba barakacyaashii muddooyinkii ugu dambeysay dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal iyadoo saas ay taagan tahay ama dhibaatadaas ay taagan tahay culimada nairobi ayaa shalay markaasi kulan qabsaday oo nooga hadleen arrimaha abaarta kenya iyo soomaaliya sheekh maxamed cabdi umal oo markaasi goobta kulanka hadal ka jeediyey ayaa muslimiinta ugu baaqay inay markaasi u gurmadaan dadka soomaaliyeed ee baaruhu aad ku saameeyeen iyo weliba kaalintooda iyo markaas inay ka qaadan doonaan dhegeystayaal balemol aan wada dhegeysana dhegeystayaal Ee, maanta waa maalin isniin ah taariikhdu ay tahay toddobada bisha februari ka dabcan hadalkaasi shalay ayuu jeeday sh- dhegeystayaal oo markaasi muslimiinta eh, kulan markaasi ay qabsadeen kagana har- kagana hadlayeen arrimaha abaaruhu iyo saameynta markaasi sida looga gaashaaman karo loogana gudbi karo umal Ee, culimmadii ee, reer nairobi iyo rag kaloo marti ah oo dibadaha nooga yimid ee soomaaliyeed saaka waxaan isugu nimid ee, inaan ka tashanno oo ka arinsanno ee, abaaraha iyo masaa'ibta ee, ku dhacay ama haysta ee, bulshada soomaaliyeed qaybo ka mid ah Een, iyo inaan baaq jeedinno oo ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba aan baaq la wadaagno ayaan isugu nimid Een, sidii caadada noo ahayd ama bulshada soomaaliyeed meel walba joogaba caado u ahayd ee, markii ay masaa'ibtu dhacaan oo dhibaatooyinka guud ay eh, deegaamada soomaalidu degto iyo dalkeeda ay ku dhacaan in loo gurmado oo eh, loo kala hadhin sidii wax loo gaadhsiin lahaa ama musiibadaasi loo loo fududayn lahaa Eh, soomaaliya waxaa hadda kor hadda kor ku dhacay dhulalka ay degto dhan abaaro meel walba loo soo gurmaday fatahaadaha dhacay sidoo kale loo soo gurmaday Eh, qaraxyadii sidoo kale loo gurmaday Eh, duufaanadii baa loo gurmaday meel walbay joogtaba bulshadu waayahan dambe inay iskaashato musaa'ibtaasi wixii laga qaban kara laga qabto ayaa caado ahayd gaar ahaan dadka horjoogga ah ee ummadda horjooga culimmada iyo waxgaradka inay hawshaasi isu taagaan waxaan markaa eh, saaka isugu nimid inaan eh, bulshada soomaaliyeed iyo muslimka meel aad joogtaanba aan idiin soo jeedinno baaq ah eh, in eh, wax laga qabto oo loo gurmado dhibaatooyinka eh, abaaruhu ay keeneen eh, macaluusha iyo dhimashada eh, xoolihii oo dhintay iyo dadkii oo hadda halis ku jira eh, oo ka jirta eh, deegaamada ay degaan shucuubta eh, soomaaliyeed ee muslimka ah ee dowla deegaanka eh, muxuu ahayey ku nool eh, ayaan jecelahay insha allahu tacaala inaan eh, gurmadkooda idiin soo jeedinno meel aad joogtaanba wixii lala gaari kara in lala gaadho xaalad culus oo aad u adag baa runtii meesha ka jirta sidaad miidiyaha kala socotaan een, eh, meel walbana aad kaga warhaysaan Eh, waa naf ha la badbaadiyo Eh, mid halis ku jirta halista muxuu aha laga badbaadiyo Eh, xoolihii baa baaba'ay Eh, dadkiiba hadda halis ku jira oo geeri qarka u saaran Eh, marka waxaan leenahay sida ilaahay qur-aanka kariimka ku sheegay waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiican naf bini aadana oo halis ku jirta ruuxii badbaadiyey Eh, isagoo dadkoo dhan badbaadiyey buu la mid yahay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala nabiguna sala allahu calayh waalihi wasalam wuxuu yidhi irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa alraaximuuna yarxamuhum arraxmaan Eh, isu naxariista oo noolaha dhulka ku nool u naxariista inta naxariisata ayuu ilaahay u naxariistaa baaqan waxaan u jeedinaynaa ee xukuumadaha eh, soomaaliya ka dhisan iyo kuwa eh, eh, deegaanka ka dhisan iyo mas-uuliyiinta waxaan u jeedinaynaa ganacsatada soomaaliyeed meelay joogtaba waxaan u jeedinaynaa qurbajoogta iyo dadka eh, dibadaha jira waxaan u jeedinaynaa eh, eh, culimodiinka gaar ahaan iyo dadka waxgaradka ah sidii hadda ka horba howlaha noocana loogu istaagi jiray oo looga wada qayb qaadan jiray tanina kuwii unbay la mid tahay inaynu insha allahu tacaala iska kaashanno wa tacaawanuu cala albiri waataqwa khayrka iyo wanaagga iyo ixsaanka isu kaashada buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala marka hawshaas gurmadkeeda in eh, runtii meelo badanna waa ka bilaabatay Eh, kenya meelo badan bay wax ka socdaan maraykanka waxbaa ka socda weli laakiin waxaa la tabayaa eh, eh, muxuu ahay soomaalidii ku nooleed jamhuuriyadda hadday muqdisho tahay hadday tahay garowe hadday hargeyso tahay hadday muxuu ahay tahay eh, muxuu ahay Baydhab- baydhabo iyo kismaayo iyo eh, beledweyne iyo deegaamadii loo gurman jiray eh, culimadii joogtay iyo ganacsatadeedii ayaad moodaa runtii waxa weeye inaan weli eh, arrinta aan dareenkeeda la qaadin marka waxaan leenahay khayr allah idin siiyo ha loo soo gurmado dadka walaalihiina ee hadda ay musiibadu ku habsatay Eh, ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan idiin weydiinaynaa eh, wax kasta oo aad ummadda iyo dadka dhibaataysan eh, dhibaatadooda aad kaga qayb qaadataan fududaynteeda in ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro ilaahayna idinku badbaadiyo idinkuna xifdiyo intaasi waa inta aanu saaka isugu nimid annaguna insha allahu tacaala horeyna waa howlgal- howlgallay haddana waa wadnaa insha allahu tacaala kadibna wixii eh, eh, suurtogala insha allahu tacaala eh, meelo aamin ah iyo guddiyo aamin ah ayaa gacantooda la gelinaya insha allahu tacaala oo si eh, runtii eh, xifdisan u gaadhsiiya meeshii loogu talagalay iyaduna insha allahu tacaala waa diyaarsan tahay meelihii lagu soo hagaajin lahaa iyo meelihii lagu soo diri lahaana insha allahu tacaala iyadana waa soo sheegi doonaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala aad baad u mahadsantihin jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasacab waa arkaysa dabcan toos ay u bilaabatay gurmadkii abaarihii dabcan waa dareemaysaa n sida hay-adaha qaramada midoobay warbixin ay soo saartay ku sheegaysaa ilaa iyo koob iyo toban bilood dabcan robab sidii la rabay umaysan di'in waad- waxaa sidoo kale soo badanaya baaqyada kala duwan ee dadka markaasi abaaruhu Mm.
ee aadka ugu dhufatay qeybaha kala duwan ee da- wadanka soomaaliya iyo weliba dawa- dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo sidoo kale waqooyiga bari ee dalkan kenya waa saddexda shay hadda markaas imika loo baahan yahay in gurgur- eh, gurmada loo sameeyo gurmadna loo- eh, loo sameeyo iyadoo sidoo kale hay-adda qaramada midoobay ee hay-adda socdaalka adduunka i o m ta iyo sidoo kale kuwa markaas midooda yurub waxay sheegayaan in markaas imika lacag aad u tiro badan ay soo saareen kuwaasoo looga doonaya in wax looga qabto waxayna markaas doonaysaa dowladda soomaaliya inay la kaashato laakiin hadda sidaa maqlaysay sheekh maxamed cabdi umal wuxuu leeyahay waa in markaas dadka imikan ay isku naxariistaan sidoo kalena deegaanada markaas roobabka qaar ay ka da-een ama waxyaalaha markaasi dhibicda qaar ay heleen in markaas dadka kale ay kusoo dhibeeyaan wixiina markaas ay isla qaybsadaan isla sidoo kale wuxuu leeyahay waxaa markaas loo baahan yahay in dadka dhammaan loo gargaaro qof waliba tabartiisa qof waliba kaalinta uu ka qaadan kara ka geysan kara dadka abaaraha ay aadka u saameeyeen inay ka- een markaas wax looga qabto Een muddooyinka u dambeysay culeysyo fara badan ayaa ka taagnaa oo markaas qaylidhaantooda sidoo kale la sheegaya dadka inay aada uga gaabiyeen xitaa oo maqlaysa eh, dadka qaar ay leeyihiin waqtiga eh, da- dib aan ugu soo laabano waqtiga doorashada wadanka soomaaliya doorashada ka socota imikan oo oo- waa maqlaysa eh, dadkii ololihii ay xala- qaar ay ku jiraan oo argadi halka sidoo kale wadanka geeya go- waqooyi bari waxaa imika ka socda ayagana oo la hoda siyaasadda laakiin dadkii kama horumarinayaan een, dad bal dadkan dhibaataysan oo abaaruhu aad ku saameeyeen bal lacagaha faraha badan ee meelaha qaar ay ku bixinayaan bal in ayagana bal eh, in naxariis ay ku fiiriyaan ay usoo jeestaan sidii dadka ay wax kaga qaban lahaayeen Mhm.
dad aad u tiro badan xoolo aad u tiro badan intaasu milyan ayaa la sheegaya inay muddo in yar keliya ku dhinteen eh, qeybo ka mid ah wadanka soomaaliya Een, waxaa la sheegaya dad qaar xoolihii ka dhinteen ama sidoo kale xoolihii ay ka ba- ay- ay ka dhammaadeen inay sidoo kale magaaladii ay soo galeen magaaladana waxaa leeyahay way la qabsan laayihiin dabcan waa garan qof baadiye kusoo jiray xoolihii murugadii dhibaatadii waxyaalaha eh, uu soo xasuunaa markuu magaalada soo galay inuu haddana la qabsan waayo waxbana ugama soo horeeya hadda.
waxbana uu kama soo horey magaalada culays fara badan dabcan imika la kulmaya haddaba waxaa een, sidaa markaas culimmada ay leedahay- ay leeyihiin sidee wax loogu qaban karaa sidee markaas isbedel xoogan loola imaan karaa sidee markaas een, looga kaftoomi karaa dhibaatadan abaaruhu markaas daashatay waqooyiga dalkan kenya soomaaliya iyo weliba waq- danka ee, ee, ee, soomaaliya ee, waa etoobiya dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ay degto Mm.
waa dhib markaas imikan aad een, markaas baaxadiisa ay leedahay waa dhib markaas imikan loo doonayo qof waliba in uu ee, dusha u rito wax waliba dhibaato ah, dadka sidii looga shaafin lahaa sidoo kale looga gudbin lahaa ee, markaasi kaalmada waa muhiim Ee, haddii markaasi ee, mustacab la helo ka waran boqol qof oo markaasi min boqol boqol ah maanta haddii la helo beri boqol qof oo min- min boqol boqol ah beri dambe waa isbuuc keliya eh, hal oo im- waa isbuucan oo yacni toddoba maalmood ay ka- ayuu ka kooban yahay toddoba ma- toddoba ma- toddobada maalmood haddii lagu dhafto eh, boqol ruux oo maalin waliba waa toddoba boqol oo ruux waxaa ku dhifataa boqol shilin oo qof waliba uu bixiyo dabcan waa lacag ah, adiga markaa bixinayso way yartahay waa boqol shilin laakiin waxay sii qaban ay dadka badan ay noloshooda ka bedelay ayaa markaasi adiga wax badan eh, markaasi kaaga qabanayso laakiin dadkii ayaa fahamsaneen oo dad waliba iminka waxay arkaysaa inuu leeyahay dowladu wax mee ka qabtaan laakiin dadka shacabka ayaa wax ka qaban karaan wax badan ka bedeli karaan bal xisaab aan ku siiyo muscab eh, sida haddaan kuu sheegayo isbuuc waa toddoba maalmood ka kooban yahay aan ku dhufanno min boqol ruux waxay tegaysaa toddoba boqol oo ruux waxaa ku dhufataa xisaabta ku dar waxaa ku dhufataa min boqol shilin waa ha- waa dabcan hal isbuuc ah waxaa soo baxaysaa toddobaatan kun oo lacag ah sidaan filayo Mhm.
ayaa soo baxaysa bal isbuuc kale ku dar toddobaatan kale meeqa- boqol iyo afartan dabcan haddii sidaa loo wado waxaa laga yaabaa in waa boqol boqol keliya laga hadlayaa Boqol shilin lacag Kenya, hal yaa laga doolar- hadlayaa hal doolar.
bal ka waran bishaas oo dhan haddii sidaas lagu wado lagu wado bi- ilaa iyo inta afar bilood laga gaarayo Eh, dabcan waxaa arkaysa dad markaas isku- eh, isku filan dad wax- waxooda qabsan kara inay soo bixi karaan oo sidoo kale deegaankooda biyo markaasi loo dhaamin karo ama sidoo ceelo ceelo markaasi loo duri karo ama sidoo kale co- coosaska maaragtay qalalan markaas loo geyn karo oo markaasi kawntiyada kale laga qaado dabcan waxaa markaasi noqonaysa kuwo markaas wax badan loo sameyn karo loona faa'iideyn karo oo markaasi gurmadkana qayb weyn laga qaadan karo waa mid hadda laakiin waxaa su-aasha isweydinta mudan uscabow sidee looga bixi kara arintan xaaladaha abaartu inkastoo laakiin qaramada midoobey leedahay cimilada owgeeda isbedbedelayso ayaa abaarta markaasi keenta ama roob la-aanta koob iyo toban bilood ciyaar ma aha oo markaas meel aan roob ka dayin roobkii markaasi la filaya inay da-aana bilihii markaas sanadka aynu soo dhaafnay november ilaa iyo december ilaa iyo sanadkan eh, bisha koowaad iyo eh, bisha labaad hadda iminka aan ku jirno maanta ay sideed marayso waxaa la filaya in roob markaas ay aada u da-aan sidoo kalena ay dadka ay ku diirsadaan laakiin qobolo qaar ama gobolada qaar ay markaas roobab yar ka da-een oo markaas kuma si filno oo haddana waxaa leeyahay dad ayaa dadkii ayaa dhammaanaya duunyada iska daa dadkii ayaa dhammaanayaan oo markaasi haysanin waxay cunaan sidoo kalena wax markaasi afka ay gashadaan ama sidoo kale biyo aysan haysanin oo markaasi xoolahooda dhammaadka ay dhammaadeen iskaga soo baxayaan goobihii fogfogaa miigii ama eh, waa baadiyihii iskaga soo baxayaan sidoo kale magaalada soo gelayaan taasoo markaasi noloshooda iminka ku adkaada ku adkaanayso dhegeystayaal haddaba xaalad markaasi loo baahan yahay sida eh, markaasi biyo loo heli karaa dhuumaha biyaha qaado shidaa dabcan eh, loo marin karo biyaha sidii markaasi cid weliba ama qof weliba markaasi tuulada ku sugan loo heli karaa ama ceelal fara badan loo duri lahaa sidoo kalena dhul markaas loo xiri lahaa dhul aada u weyn kadibna la beeri lahaa ama caws lagu beeri lahaa si markaas loogu baahdo loogu baahdo ama sidoo kale loogu een, ee, markii abaaruhu marka qaar ay soo baxaan markaasi dadka reer baadiyaha ay u heli lahaayeen waa dhibaato maanta markaas taagan looga baahan yahay qof waliba muslin ah sidii markaas looga baaqsan lahaa loona heli lahaa wadadii saxda loo mari lahaa hanaanka istaraatiijiyada imanka dhegeystayaal musab hagag eh, yuusuf oo dabcan arrintaasi aad ka dhawaajisay waa arrin aad iyo aad u taagan eh, maanta taarikhdu tahay sideeda bisha labaad ee febraayo sanadka labada kun laba iyo labaatanka waa in abaaro ay ku habsadeen eh, si guud goboladu ay soomaalidu degto dalkani kenya eh, soomaaliya iyo sidoo kale qeybta etoobiya aanu ka sheegnay gobolka soomaalida ama dowlad deegaanka Een, halkaasi oo aanu ku sheegnay in marka la eego eh, sida warbixinta hadda ay sheegayso waxaa leeyahay waxaa loo yaqaano g a m ta een, waa toban iyo shan boqolkiiba heer kala doonayo inuu joogo waa adduunka oo dhan laakiin gobolkaasi dowla deegaanka iyadu waxaa leeyahay hadda sideed iyo toban boqolkiiba ayuu marayaa taasi oo micnaheedu tahay inuu ka sarmaray heerkii gaajada loogu talagalay dadka iyo abaaruhu aada iyo aad Eh, yuusufow arrimo dhowr ayaa ka soo dhawaajisay Mhm.
laakiin eh, waxaanu ogsoonnahay in markaanu kusoo laabano noodistan oo kale Mhm.
een, abaaro way soo jireen wallow hadda aa moodo in eh, roobab lagu yar maaragtay at least wax un lagu yar diirsade ay Mhm.
qeybo ka da-een qeybo ka mid a waqooyi iyo beri Mhm.
Eh, weli laakiin abaarihii way jirtaa way saamayn jiraan.
xitaa hadday Een, jirin Muscab- saamayntii ka dhalatay Mhm.
ayaa weli waxaa leeyahay dadku ay kasoo kasb- kasoo kasban ama Aha.
kasoo kabsan maadaama xoolihii dhammaadeen Mhm.
maadaama een, dadkii ay iyagu waxay usoo harayna noqdeen wax la yidhaahdo dad kuwa lagu kicinayo usha la sheegaya ama seenta la murujinayo ayay noqdeen saamaynta laga dareema laakiin marka dowladda aad dib ugu dhaabatid yuusuf Mhm.
gaaris oo kale waxaa lagu leeyahay eh, intaasoo bilyan ayay sanadkii budgetkeeda ah dabcan Mhm.
sideed dhibic sideed bilyan oo kale ama sideed bilyan in ka badan ayaa budgetka ah sideed bilyan yuusuf oo ciyaar ma oranaysaa sideed bilyan lacagii aad aad u badan waay mandheera sidoo kale iyo wajeer dowladihii marka een, arrintan ee, marka laga soo tago sida sheekha uu sheegay caawimaada dadka dhexdooda ee, arrinta waa la doonayay mar walba qayldhaantaasi way jirtaa oo in dowladdu ay wax ka qabato abaartu maadaama arrin rabbaani ay tahay sidoo kalena loo aaneeyo mar walba in isbedelada cimiladu ay si aada maarata adduunka oo dhan u saameysay ee, marka laga soo tago dalalka soomaalida keliya waxaa leeyahay heer kurka amaba heerarka isbedelka cimilada aad ayuu isku bedelay sanadihii lasoo dhaafay taas oo meelo qaarna abaar da- abaar daran ka dhigaysa meelo qaarna qabowgii xilliga qabowga marka la gaaro baraf zaa'id ah aad iyo aad ah oo dadku een, ilkaha soo dhacayaan ka dhigaysa marka arrintan waa arrin rabbaani ah ee, yuusufo balse waxaa jiro wax la dhaho maaragtay een, ka hortaga iyo waxyaabaa markaasi een, budgetka loo qondeyn lahaa iyo marba wax haddii meel lasii dhigo markii arrintan ay soo boodo oo kale inay noqonin kusoo bood oo arrin laga warhayay oo waxeedii meel usii yaalay dadkiina lagu taakulaanayo ay noqoto Eh, sidaanu soo sheegnayna een, arrimahani eh, si guudba maadaama barnaamijka uu yahay arrimaha gargaarka iyo baniaadanimada iyo weliba qaxootiga aan kaga hadalno Eh,
Muscabo- xogag fara badan ayaan soo Een, sheegnay yusufow muscabo n d m a warbixin ay soo saartay Ha.
dabcan een, waa n d m a n d m a warbixin ay soo saartay waxaa markaas ayagana lagu sheegayaa in bilahaasan warbixintooda ay soo saartaa waxa ay leedahay gobolka waqooyi bari tiro aad u badan ayaa xoolo markaasi kaga dhinteen dadka ilaa iyo waxay ku sheegeen sida warbixinteeda u dambeysay sagaal boqol oo kun oo markaasi xoolo ah ari iyo geel iyo lo iskugu jiraan inay ku dhinteen laakiin waa tiro markaasi eh, markaa fiirso yar laakiin waxaa leeyahay haddana een, waxaaba ka- een, la leeyahay qaabka laakiin ay ku dhinteen waa qaab markaasi abaartu markay sii xumaatay aad nolosha markaasi aad usii adkaatay xoolihina markaasi ay awoodi waayeen in ay kacaan sidoo kalena wax ay dadkii waayeen inay siiyaan xoolahooda taasi ayaa keentay in markaasi xoolihii ay aada usii dhinteen dabcan haddi waa garanaysaa nin xoolo markaasi ku dhaqna ama sidoo kale xoola ilaashanaya mise xoola markaasi fahamsanaa waad dareemi kartaa markay xoolaha markaas ay ka dhintaan dabcan ma la qabsan karo ama sidoo kale ma aamini karo in xoolihiisa ay dhinteen qofka baadiyaha joogo marka way ku adkaanaysaa waxaa markaasi leeyahay meelaha markaas ugu darnaa iminkan ayada qaramada oo hayada markaasi n d m a waxaa markaasi lagu diraya sida banista manera east lafey iyo manera north ayaa markaasi laleeyahay kuwa ugu darna ay ka mid ahaayeen sidoo kale markaa fiirsa marthabit ayaa ka mid ahaa sida moyaale northor saku ayaa ka mid ahaa wajeer waxaa ka mid ahaa tarbaj wajeer south iyo wajeer north iyo sidoo kale wajeer east ayaa ka mid ah meelaha markaas ugu darnaa balambala lagdera iyo sidoo kale ijaara ayaa meelaha markaas ugu darnaa ayaa ka mid ah meelaha markaasi ay abaaruhu aadku saameeyeen oo sidoo kale wax ay markaasi dadkooda ay markaasi kasoo dhacsan waayeen ama sidoo kale culeys fara badan ay dareemayeen ama heli waayeen dadka inay markaasi garab helaan dabcan tanariva ayaa kamid ah sida burra iyo sidoo kale garseen ayaa kamid ah galoole ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha ay hay-ada qaramada midoob hay-ada markaasi la dhahaade waa n d m a warbixinta ay soo saartay waxaana markaas la sheegaya tiro aada u tiro badan in xoola ay kaga ku nafwaayeen abaarta keliya laakiin hadda meelaha markaas la sheegayo roobabka aada uga yiriin sida countiga gaarisa waxaa markaas ka mid a legdheera in ay sidoo kale qayb ka tahay meelaha ugu weyn roobka aysan weli helin waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal balambala qeybaheeda ka mid ah qayb ayaa markaasi sida hadda calaamada ay soo saarayso qayb ka mid ah ayaa markaas ayagana roob aan markaas aan helin waa qaybta markaasi xigto muscabow kenya iyo sidoo kale scot waa dhanka xiga dhankaas meru dhanka xigta ayaa markaas roobo yar dhanka heleen dhanka kale waxaa leeyahay waxaa markaas roob sidoo kale heleen dhanka ijaara ayaa roob heleen ayaa leeyahay waa dhanka musalani ayaa roob ayagana way heleen ayaa leeyahay laakiin waxaa markaas leeyahay roobkii haddana sidoo kale kuma filo ilan dhulkii waxaa leeyahay muddo ayuu markaas qalalanaa sidoo kalena uu u baahna biyo inuu helo marka roobkii markaa halkaa ka daayeen dhulki ayaa markaas sii laqayaan biyihii ama sidoo kale aan ku filnaanaynin in dhulkii markaas uu sii keediyo biyaha dabcan markuu dhulka roob uu helo ama biyo uu helo waxaa laga yaaba markaa in dhulka uu biyo dhigo mase dhulku biyo caadi u noqdo laakiin haddii uu markaas in muddo ah dhulkii qoraxda ay ku dhacaysay sidoo kale waxaa leeyahay waxaa laga yaabaa in dhulka markaas biyo aysan ku fariisan sidoo kalena daaqii waxay leeyahay markaas xoolihii ay cun lahaayeenna ay sidii rabi aysan usoo bixin waa sida warbixinta ay markaas ku sheegayso moderates ay isticmaalaysaa dhegeystayaal hay-adda n d m a cunnada ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xanaanada xoolaha ayaa isla barbarigtay dadka in ay sidoo kale aysan helin cunadii markaasi la rabay ayaga noloshooda ay ku kaabi lahaayeen isla sidoo kale dadka xanaanada xanaanada xoolaha daawooyinkii iyo waxyaalihii markaas la rabay ayaa haddana meesha ka bixeen oo sidoo kale aysan helin sidii waxyaalaha markaasi xoolaha ay leeyihiin yacni awood siin karo in markaas xoolihii ay sii noolaadaan ama sidoo kale boggooda uu markaas ay kusii socon karaan ama heli karaan ama taageera ay heli karaan daawooyinkii aysan markaasi helin muscab biyihii ayaa ka mid ah waxaa leeyahay gaabad weyn ayaa ka jiray intii abaarta u jirtay maysan jirin ceelal markaa dad xoolaha iyo dadka ay ka cabi lahaayeen ceelalkii waa ceelashii markaasi qoodnaayeen ayaa leeyahay waqtiyo ka hore ayay hallaabeen oo sidoo kale dayacatir ma loogu sameynin taasi ayaa keentay in markaas dibdhac xoogan ku imaaday oo xitaa lagu waraabinayo xoolaha dadka dunyada ama xoolaha dadkiiba lagu waraabinayo booyada ay markaasi lacaga ayaga qarashaadkooda ay markaasi ka bixinayeen sida baringo gaariso isiolo kajiado kilifi kitui kwale lakibia lamu meru north iyo nakuru nyeri taita taveta tanariva iyo tarakaniti ayaa kamid ah meelaha markaasi ay aad ku saameeyeen warbixintan ay soo saartay qaramada midoob waahayada markaas n waa n d m a mascab haddaan sidoo kale kugu daro meelaha cunada iyo weliba badqab la-aanta ka jirtay ay hayada sheegaysaa in ay markaas dadka qoysaska ay dhibaatadooda iyo weliba jahwareer xoogan ee abaarta kasoo gaartay markaas stress ee la qaadeen waxaa kamid ah tanariva ayaa kamid ah mandera ayaa kamid ah gaarisa ayaa kamid ah sambura ayaa kamid ah wajeer ayaa kamid ah turkana ayaa kamid ah sabit iyo siyol ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha markaasi ee awoodooda ay aada u hooseysay dhegeystayaal sida markaas warbixinta ay ku sheegayso haddaba waxay arrintan dhegeystayaal ay daba socotaa arrinta abaaruhu ee markaasi warbixinta ay soo saareen culammada ee shalay dhegeystayaal gelinkii dambe ay qabteen oo markaas ay kaga hadlayeen sidii markaas looga baaqsan karo sidoo kalena xal loogu heli karo iyadoo hanaanka loo mari karo ay sheegeen culammada sidoo kalena dadka la doonaya in ay muscabow isku gargaaraan oo la taakuleeyo kuwa abaartu ay saamaysay si guud yuusuf aan usoo sheegnay arrintan abaaraha iyo sidoo kale gargaarka waxaa leeyahay hay-aduhu waxay leeyihiin sanadkan labada kun labaiyo labaatanka waa uu ka darnaan doonaa sanadkii labada kun kow iyo labaatanka marka la eegay saadaasha iyo sidoo kale dadka iyagu baahiyaha qaba waxay leeyihiin sanadkii labadii kun iyo kow iyo labaatankii intaasoo milyan dabcan dadku u dhaafaya soddon milyan ama ku dhawaad afartan milyan oo qof ayaa u baahan doonaa oo dheeri ah gargaar sidoo kale hay-adu waxay leeyihiin maadaama arrintan ay jirto lacagihii loo baahnaan lahaa sidoo kale way sii korrayaan si guud ayaan ka hadlaynaa adduunka oo dhan marka laga soo tago gobolka waqooyi bari iyo gobollada soomaalida dadkii way sii kordhi doonaan baahidii way sii kordhi doontaa lacagihii loo baahnaan lahaana way sii korrayaan waxay leeyihiin marka arrintaasi waa in khayladhaan ay kol hore ka soo saareen waa in wax laga qabto kow iyo afartan bilyan oo doolar ayaa loo baahan doona ay leeyihiin waxaana kuwaas si lagu taakuleen doona ay leeyihiin dad gaaraya boqol siddeetan iyo saddex milyan oo qof dadka laakiin gaajada u hayso amaba dadka iyagu u baahan doona gargaarka waa laba boqol toddobaatan iyo afar milyan dadka la beegsanaya intaasiya laakiin waxay leeyihiin marka sanadkan labada kun labaiyo labaatanka waa sanad markaasi kororka dadka iyagu baahiyaha ama gargaarka u baahanayo sii kordhayo sababo kala duwan oo loo aaneynayo dagaalada amaba deegaanada ama dalalka ay dagaaladu ka jiraan kuwa colaadada ay ka jiraan kuwii saameynta colaadaha halkaasi ku reebtay amaba ay ka ragaadiyey sidoo kale kuwa dhaqaalahooda uu hoos u dhacay sidoo kale covid nneteen ayaa meesha ku jirta abaaraha isbedelada cimilada waxyaabo badan ayay dabcan u aaneynayaan waa hay-adaha qaramada midoobay si gaara kuwa qaabilsan arrimaha gargaarka qaxootiga baniaadanimada waa xogagtii ugu dambeeyey ay soo saarayaan oy leeyihiin sanadkan labada kun labaiyo labaatanka dabcan waa uu ka dawanaan doonaa sanadihii hore aanu soo dhafnay marka la eego dadka iyagu caawimaada u baahan doono ama dadka gargaarka u baahnaan doono dhegeystayaal si guud barnaamijkana qodobadaasi ayaanu ku eegayna maanta dhegeystayaal goordhow fahamka ayaanu eegi doonay sidoo kale waxyaabaha dhankaas iyo baraha bulshada ee lagu hadalhayo balse intaasi ka hor haddii aan dhankaasi iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga congo aan soo qabto waxaa leeyahay qiyaastii soddon kun oo qof ayaa u qaxay bartamaha deegaan lagu magacaabo buul oo ka tirsan dhulka jogo ee gobolka ituri ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo d r c iyaga oo raadinaya ammaan kadib markii koox hubaysan ee weerar ku qaadanayay goob ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo loo yaqaano i d p kowdii bishan aynu ku gada jirno buule waxa ay horey u martigelisay areeri ilaa soddon kun oo qof oo barakacyaal ah kuwaasi oo kasoo qaxay qeybo kale oo ka tirsan dhulka jugu ilaa iyo sanadkii labada kun iyo siddeed tobankii tan waa goobtii shanaad ee barakacyaashu ee dhulka jogu ay weerareen ayeli cunsiir hubaysan iyo sidoo kale bishii nofembar sanadkii hore lawrgaliyaashu biniaadanimada ayaa bixinaya sahay caafimaad oo markaasi sidoo kale monusco hay-adda loo yaqaano waxa ay taageerta ayaa layidhi daadguraynta caafimaadka ee dadka qaar ee ka mid ah dadka iyagu dhaawaca ee ku sugan deegaanka bania dhulka jogu waxaa hoy u yahay lix boqol oo kun oo qof oo barakacyaal ah waa xogtii bishii novembar ee sanadkii aan soo tagnay bishii koob iyo tobanaad dabcan ugu dambeysay ayaa halkaasi tabaaxaysa gelitaanka wadooyinka ayaa sidoo kale xadiday amni darro awgeed waxaana caqabad ku ayaa leeyahay gaarsiinta gargaarka baniaadama dabcan waa d r c dalkaasi dimuqraadiga congo aanu ognahay sidoo kale inuu ka mid yahay dalalka markay timaado arrimaha gargaarka arrimaha qaxootiga arrimaha baniaadanimada uu kaalmaha hore ka soo galo si guud qaaradan africa iyo weliba marka guud ahaan caalamka aynu eegno waa iyadana warbixintii ugu dambeysay ee gobolkaasi iyo dadka iyagu halkaasi ku barakacay ee dalkaasi oo isaguna aanu ognahay inuu ka mid yahay dalalka sidoo kale saboolka ah ee qaaradani africa ka tirsan sidoo kalena mar walba dhankaas iyo gargaarka iyo caawimaadii taakuleynta iyaguna kaalmaha ugu hore oga jiraan dhegeystayaal bal yuusufow fahamka iyo weliba waxyaabaha dhankaasi iyo baraha bulshada ayaanu eegi doonaa sidoo kale yuusuf waxaa jirta dhacda xalay dhacday halkan meeshan pumani allah u naxariisto wiil dhallinyaro ah oo soomaali ah ayaa koox burcad oo hubaysan halkaasi ay ku toogteen sababta ilaa hadda yuusufow lama sheegin laakiin waxaan leeyahay bistooladay wateen ma aqaan kolley arrimaha meeshan isku dil waad iska fahmi kartaa kooxdaasi waxa ay kaa damcaan haddii aad maaragtay aada is adkayso ama aada ka diido wixii ay kaa doonayeen amaba ha noqdo inay telefoon kaa rabaan ama wax kale oo jeebka kugu jiray ama laabtoob gacanta ku sidatay dadka badi waa loo sheegaa wixii laydinka baryo laydinka baryo maahan wixii laydinku awood sheegto oo keena laydin dhaho yuusufow inaad bixisiin ayaa mar walba qofka loo sheegaa laakiin markii aad bixin wayso laba khasaare ayaa kugu dhacaysa alaabtiina oo aad ku adkeynaysana waa lagaa qaadayaa wixii markaasi lagu dhufan karana iyo dil ama toori hadday noqoto ama burcad hadday yihiinoo bistoolada wax ku baysan yihiina waa ay markaasi ku dhufanaan dabcan wiilkaasi xasan ayaa lagu magacaabay allah u naxariisto waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada islii ku nool ee halkani ka ganacsada kooxdaasi ayaa halkaasi ku dishay si aad markaasi aan ooga naxnay anaguna waxuuna ka mid ah dhacdooyinka xalay markaasi sida aadka ah loogu hadalhayay anigoo mitaatuu ku jira yuusufow aan soo maray dabcan wadada qarkeeda ayuu markaasi yaalay anigoo magaalada ka imaaday dhankaasi iyo pumwani marka wiil dhalinyara wahay markaasi oo da-da soddonka markaasi lagu qiyaasay oo soddonka gelaya allah u naxariista ayaan leenahay waxuu ka mid ahaa waxyaabaha maratay sida aadka iyadana loogu hadalhayay xaafadda tanisli xalay ilaa iyo subaxani
waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m ayuu weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal muscab waxaa jiray sheeko laakiin inkastoo yara dheer tahay waktiga ayaan haddana hayaa muscab waxaa jiray sheeko ah nin waayeel ah nin waayeel ah ayaa jiray waa u da ayuu noqday wiilashii u dhalay ayaa markaasi go-aansadeen in ay gabar u raadiyaan ama gabar markaasi biyaha u kululeyso gabar markaasi weysadiisa howlahaas gabar yar inay u raadiyaan aabbihi ayay u tegeen waxay ku dheheen aabo hee waxaan rabnaa inaan kuu guurino gabar yar oo markaasi adiga kalkaaliso markaasi kuu noqoto oo markaasi ku xanaanayso oo howlahaada la socoto haye sheekada way socotay aabi wuxuu dhahay gabadha ha noqoto gabar yar oo markaasi ayaga marka waxay la damacsan yihiin gabar dariska ah oo doqon ah gabar dariska ah oo doqon ah ayay la damacsan yihiin aabbaha inay u guuriyaan gabadha duqa wuxuu dhahay marka waxaa samaysaan gabar yar oo labaatan jir ah ilaan duqa wuu fahmay qorshaha ay wataan wiilashiisa duqa wuxuu dhahay marka waxaa la imaataan gabar yaroo labaatan jir ah aaba waxay dha ma la helaayo wuxuu dha gabar yaroo laba cunug ah wadato garoob ah haddii gabadhaasi la helaynin gabar yaroo garoob ah oo laba cunug wadato ii raadiya oo aan markaasi ilmahana aan la koriyo wuxuu dhehe ilaan hooyadooda ayaa markaas u dhexay ilmaha ilmadatana aan la koriyo ilaan hooyadooda aan u dhexay waa sax aabi waxay ku dhaheen aaba maya aniga gabadhan kuusoo aragnay markaas waa gabadhe markaas gabadha magaceeday sheegeen gabadhee waa gabadha heblaay heblaay markaasuu dhe haa doqonti miya u dhe ilan gabadha waa dariska waa ogya duqa markaasu ma doqontiya haa waa diyaar u dhe iisoo guuriya waa loo guuriya haddii doqon maxaa ku garan duqii sidii la rabay waxay uma samaynaysay marka maalin bay wada arkeen duqi oo gogasha ku fadhiyo oo ay ku jiidayso doqon maxaa ka filan maalintii bay arkeen duqi gogasha ku fadhiyey ee la jiidaysa markaase intay ku soo ordeen naama duqa maxaa san u samaynaysaa san ugu yeelaysaa aabo dee la dagaashay haddee la dagaashay haddee hee ee la dagaashay duqi maxaa dhacay duqi muu hadleen maxaa maxaa gaari karatiin buu dhahay maxaa de inigu muxuu dhe inigu marka hore doqon sumin igu darin buu dhahay doqon sumin igu darin doqon maxaa ka sugaysin dhahay marka doqon reer dhaqan intay ku aragteen muscab maxaa dhaca gabadhi waa laga furay gabadha jaar bay ahaayeen gabadhin haddee duqii hadee waa isla joogeen oo muddo haddee waa laisdhexgalo oo duqii haddee gabadhi wagu qabeen soo ma ahan doqon marka markii gabadhi la furay ee iska tagtay oo reerkii ay qaateen hadal hadal baa ka soo baxay gabadhi markaasay ku dhahday duq duq cabdiyow tusaale magaca tusaale cabdi aan ka soo qaadanaa duq cabdiyow caawa ma isoo salaami mise anaa ku soo salaamaa waa doqonti soo maaha duq cabdiyow caawa ma soo salaami mise anaa kusoo salaamay ilaa ma kala fogo de markaasa doqon doqon wuxuu dhihi kula dhalan duqaa dhihi doqon yay kula dhalan laakiin maxay dhaha ayada duq cabdiyow caawa ma ku soo salaamaa mise adaa isoo salaami ma fahamtaade caawa ma adaa isoo salaami mise anigaa kusoo salaamaa duqan muxuu dhahay doqon yay kula dhalan doqon yay kula dhalan waa garta ha marka gabadhii ile waa wada joogeen soo ma ahan xaaskiisay u ahayd waa la furay ileen doqon waaye doqon hadday wax barat ka waran doqon hadday wax barat doqon waxay dhahda marka waxay dhahda doqon cabdiyow ma kusoo salaamaa mise anigaa kusoo salaamaa doqon muxuu dhahay
doqon iyo kula dhalan yay kula dhalan shakada iska iska basiid basiid Ma- basiid ma aha basiid ya akhi
masco basiid ma aha marka meesha marka yaa reeye ma wiilashii baa reeyeen ma duqi baa reeye ma gabadhi baa reys haddana sheekada ma rayitaan baa mase xikmaddu ay sufo xikmad bay ku jirtaa sheekada haddana waa la reey meesha la- reegay haddana raggiina waxay rabeen in gab- aabihii ah, in biyo loo kululeeyo la helo oo maarata gabadh markaasi kalkaalisa ah gabadhan doqontii bay markaa rabeen duqina wuu la fahmay isagana dhexda u fariistay
qofka reeya dabcan waa odayga Ah, ma garanayo dhegeystayaasha iyolaba waxa sheekada meesha ku jirta nuxurkeeda ayagan baa noo soo saari karaan Marka.
eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxay dhahday cabdiyow ma isoo salaami mise anaa kusoo salaamaa duqan wuxuu dhahay duqan yay kula dhalanin yuusuf oo sheekada kol hore adaa furtay balse iska wad maya sheekada waan jilci laakiin aniga dan baan kaga- kaga leeyahay qof walibana uusan fahmi karin adi xitaa aadan fahmi karin qofka banaan joogna uu fahmi karin ilaa qof ilaa qof abwaan ah ma ahayna qof abwaan ah bal waaya oo keliya dhegeystayaashaan fahmi siina yuusuf oo marka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
abu waan ku salaamay waanu kaa qaadnay walaal
haddaan hor guda galo magacaaga noo sheeg marka hore iyo halka haddan soo wacayso waxaa weeye baan noo joogo ma- magaalada saaqa Mhm. ibraahim haye maxaa ka fahamtay sheekadaas waxaan ka fahmay sheekada tahay waa sirbeeb laakiin eh, haddaan u guda galo Mhm.
eh, museyga duqa maarata yaa yaa maasha maarata yaa ku guuleystay haye siduu ku guulaystay wuxuu u guuleystay Mhm.
waxaa mm, a- arrintiisa soo soo qalgaalay horta waa dadkiisi Mhm.
isagana wuu gar dhiiftay Mhm.
iyagana waxay lex jecloodeen duqan qof maarata xooga xanaanadiisa iyo alxamdulilaahi ogaashadiisa qof fiican inay u raadiyaan waxsaasay rabeen Mhm.
tanna kolley jiiraanka may ku raaceen naag iyo ood macna meel dheer looma doono shay ahaan bay ka noqotay Mhm.
duqayda hore cidii jira naag iyo oodba meel dheer looma doono haye
marka sidaas iyaga ka noqotay duqana wuu ka eldheeraa duwaayeel maxaa layidhi kushiisa ama wala indha ama wala aqli haye
dee maalinka dambe shaac toos buu u tusay macnaha tusaale dhibkay ku haysa yuu tusay caadi asu inta gooshka burisbiir maxaa diila bal hagaaji goosh way ku jiida soo mahe Mhm.
marka duqan ku guuleysteede waa gart haye maxaa ku qasay yuusuf
waxaan ku qoslay gabadh la duq inay xanaanayso oo kalkaaliso oo duq la socoto oo dhulka ku oo jiidaysa duq duq eh, yacni eh, salligii uu ku fadhiyey ama gogashii uu ku fadhiyay ku jiidaysa Mhm.
wiilashii ba arkeen haye markaas soo kala carareen
hallo hallo dhegeyste
waa tahay dhegeystahaasi qadka da- dabcan isku xirnayn xigaha kale qadka telefoonkaa sinayna masaxo bal isagana bal fahankiisa iyo waxa markaas uu ku saleyn karo qofka ileen ileen waxaan rabnaa inaan keli ogaano ya xaajiyo ma kusoo salaamay mise adaa isoo salaamay cabdiyo Mhm.
mise duqana muxuu ugu jawaabay Mhm.
duqana muxuu dhahay doqon iyo kula dhalan halo star f m
halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa cabdinaasir dhagaxley cabdinaasir haajir dhagaxley soo dhowo cabdinaasir lowdiiskii soo dhowo saaxiib dabcan dabcan waxaa reeyey odayga muxuu ku reeyey
wuxuu reeyey marka hore marka hore uu caddeeyey
yaa
marka hore uu u sheegay oo dhahay ma boqontiiba haa wuu qaatay kadib maxaa la dhahay dee wiilashiguu tusiyey in macnaha boqon ayna wax u gaba jirin haye
Eh, markii ay ayagii u dulqaadan waayeen oo ka fureen eh, ayadii waa doqon wax baratee odaygii bay dib ugu soo laabtay sooma haye
Eh, allay doqoni kula qaadan mayso saaxiib.
waa tahay
dabcan u qaatay waa tahay masab bal aan dhegaysano een, meeshan
caaqilkii wuxuu yidhi doqonka wardiiyey caaqilow doqon ka warran baa la yidhi doqon caaqilkii wuxuu yidhi ma doqon haa yaanay kula dhalan buu yidhi doqonu sideedaba yaanay kula dhalan waxaa la yidhi caaqilow hadday kula dhalato bal ka warran adigu ila dhalashada ma xakamtide wuxuu yidhi hadday kula dhalato ha meel kaa ku ka joogto uu yidhi doqontu meel kuu dhow ina joogi waxaa la yidhi hadday meel kuu dhow joogto ka warran wuxuu yidhi hadday meel kuu dhowda jo- kuu kuu dhow joogto gacantaada ha u baahnaato yidhi waxaa la yidhi haddaanay gacantaada u baahnayn ka war caaqilkii wuxuu yidhi walba yaanay xoog lahaan oo doqon xoogla yaanay ahaan waxaa la yidhi caaqilow hadday xoog leedahay ka waran wuxuu yidhi ma doqon haa kula dhalatay haa meel kuu dhow joogta haa oon gacantaada u baahnayn haa oo xoog weyn haa walba yaana shisheeye kaa jeclaan waxaa la yidhi caaqilow hadday shisheeye kaa jeclaata ka waran wuxuu yidhi waa ku dilaysaa intaanay ku dilin dil doqon shisheeye jeclaata
waa maqlaysaa inkastoo tan laakiin siyaasad ay tahay laakiin waxaa dha doqon way ku dilaysaa intaydan ku dilin intay ku dilin adiga dil adi dil haye laakiin tan siyaasay ku socotaa waa garta La-
dabcan marka doqon doqon yay kula dhalan
hadday ku lootaa kaa shish kaa kaa yar fogaato kaa fogaato hadday kuu dhowdahay gacantaada ha u baahnaato oo lacag wax walbada kaa doonto haa ee marka ay ajaab kuusnaanin Mhm.
hadday xoog weyntana kasoo sii daran kasi daran haddana ay xoog weynaan yay xoog weynaanin yayna shisheekaasi jeclaanin Mhm.
hadday shisheekaasi jeclaatana Dil.
way ku dili intay ku dilin dil Mhm.
nacam Nacam.
marka sheekadana waxay daba socotaa sheekadan inkastoo tan laakiin siyaasad ay tahay laakiin tan duqay ku socotaa oo waxaa la duqi waxaa la rabay wiilashu waxay la rabeen wax kalkaaliyo wax markaasi f- fayadhoorkii duqii howlihii markaasi la socdo duq- duq waayeel buu ahaa wiilashii baa la jeclaadeen wixii markay soo arkeen waxay arkeen gabadha jaarka ee dariska ahayd doqontii ahayd duqi baa kiyala jeclaa duqi marka wuu fahmo wuxuu ku dhahay aaba gabadhaas rabnaa inaan kuu guurina wiilasha ku dhahayaan markaas waa gabadhe ma doqontii buu dhahe marka duqi baa marka hore dhahe doqontii horaan gabadha doqon bay ahayd haddii loo guuriyo duqi dhib bay ku haysay oo waa la- waa la isdhexgale wixii dhan way duqi way ka ogolaatay laakiin dee doqon sidii rabe ma- waxa u- uma dhammaystirno maalin bay marka arkeen duqi oo gogashii ay ku jiidayso way soo kala ordeen oo maxaa dhacay sidana duq wuxuu dhahay dee marka hore inigaa doqon ii guuriseen duq waa la furay dee gabadhii waa jaarna way ahaayeen way kala fogeen maalin bay marka waxay dhahday cabdiyow ma i soo salaami mise anaa ku soo salaamaa ma garad doqon wuxuu dhahay doqon yay kula dhalan walaal soo dhow magacaaga soo dhow walaale
walaal waxaan u fahamsanaya nina aada iyo aad
ilma aha gabadhaas duqaas ilmaha la korin kari oo asagana ay daryeeli lahayd ma garan haye oo aad iyo aad u daryeeli lahayd laakiin wiilasha meeshay ku leexiyeen aa subxaanaha aa iska aamusi waayo oo iska aamusa asaga saas iskaga aamusa wiilashana aa duqa waxaa fahamsanay inay gabadhaas daryeeli doonno iga dili doonto iskiisa
haye
alaaw waan ku maqlay ruqyo
laakiin macnaha wiilashana ma fahamsaneen oo gabadhaan say u fahamsan laakiin duqa inay gabadhaas caruurta haysato ay wax garad taho ay macnaha ciyaalkanaas la korinaya iyadana ay daryeeli lahayd aniga saas aan u fahamsanay aada waad mahadsan tahay waa fahankeeda gabadhaas laakiin qofka wax isoo qoraa uu leeyahay qadka iisoo geli la laakiin anaa jawaabteeda hayaa ana waxaan u qore iisoo qor anaa inta ka akrin sax
sax ha laakiin maxaan sugnaa waqtiga u dhamaadee walaal soo dhow magacaaga waa ku salaamaya Alo.
a
waxaa laga wadaa haddaan sheekada bilaabo walaal magacaaga
faadum faaduma halkay ku sugan tahay
gaarisa soo dhow faaduma
waan dhawahay haye
maxaa yeele waxaa waaye xigmad miya waxaan horta maxaa waaye maxaa laga hadlaayo sheeke xikmad wadata waaye laakiin xikmadeeda la rabaa marka meesha ay salka ku hayso in la ogaado
malaha waxaa laga wadaaba umalayna ani doqoniyeyna kula dhalan yacni waa tii la dhahay walaasha ismuhu sida seedigaha colaysan timi oo kale camal miya
Ah, dee anima ay weydiinaysaa marka faadumoy
calashaan saasay sarbeeb u tahay miya dee ma garanan karaa dee adiga isku day bal fahankaada mas maskaxda tuuji waxa ka soo baxaan dhegeysana dhegeystayaashan ha maqlaane calashaan waxaa waaye ani hadda saan u fahmay maxay ahayday doqon hadday kula dhalato way ku ceebeen baa laga wadaa baan u malayn ah sax
Ah, saas ah.
shukran faadumoy aad bay umahadsan tahay waa way dhaweysa gabadhaas dhegeystaha ugu dambe ka hor warka star f m hallow walaal soo dhowo magacaaga hallo Hello.
star f m
ka xunaa dhegeystaha waxaa moodaa inuu geel la jiro Ah, dabcan- koor koor baan maqlaa koor ma aha.
koor ma garanaysaa ha dangiila loo xiro Een, bal hansiina bal haye walaal soo dhowow
Hello, السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu بكت وانا السلام صاحبي يا سوحة نجم suax lamid ah soo dhowow عصريك وحربيشو haye
انا ساي لك انا مالين ولاش اسكم هبتي سيدي اسكي لين haye ساسون بلا متاي ومالين دقن كل دلان haa sax maasanid xasanow waa tahay mascad yuusuf Aha.
ana waxaan filayaa Ah.
sheekada ma ogtahay Isku markaan dabar.
si u fiiriya Aha.
Een, waan ku arkay maanta o dhan ba is- eh, gees ba madaxa ku- niba madaxa waa tujiye waan fikiray haye sheeko horta sarbeeb waay haye laakiin Ah.
arrintan inay qayb ka tahan filaya haye yacni Aha.
qofka doqon marka uu yahay haddii aad dhahdo haddii maanta wadadan aa mariso wadadan haddii aad mariso ou maro Mhm.
beri mariso beri dambe mariso maalinteeda shanaad Ah.
inuu iska marayo haye ayaan micnaha u fahmay sheekada wadada- taas taas oo ah Aha.
micnaha ma ku soo salaama caawa Mhm.
mise anaa ku- mise adaa isoo salaamaysa Haye.
micnaha qof mar wax abarto Mhm.
inuu sidiis iska hayno maxaa la bara marka gabadha doqona muxuu bara hay weydiin haddii isfumaysha ay geen aniga laakiin wadaan furaan filaya waxaad furta walaa gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay dhegeystayaal haddaba waxaan markaasi doonaynaan rabnaa bal sidii markaasi xal loogu heli karo abaarahan markaasi soo noqnoqdeen dhibaatada faraha badanna markaasi ku dhalisa ku keentay dadka soomaaliyeed iyo sida markaasi ayaga ah ay uga qowsan ee markaasi kaalintooda ama qaybtooda markaasi ka qaadan karaan dhegeystayaal sida aad maqlaysaan sheekh maxamed cabdi umal oo markaasi loo baahaya in markaasi ummadda soomaaliyeed ay isku gargaaraan kuwa markaasi ganacsatada ah kuwa markaasi danyarta xitaa in markaasi nafsadooda ay qaadaan oo qof weliba ay ka go-aan ay ka go-naato sidii markaasi dadka abaaruhu aad u saameeyeen in markaasi la caawin karo dhegeysta hadda wadadee loo mari karaa sidana abaarahu markaasi gobolka waqooyi bari dalkani kenya kuwa soomaaliya iyo sidoo kale soomaalida deg- degta dhanka etoobiya sida markaasi looga bixi karaa loona gaashan loogana gaashaaman karaa dhibaatada mar weliba si markaasi gobolada soomaalida ee degtay u noqoto kuwa markaasi barwaaqo sooran kuwa markaasi barwaaqadu markaas ayaga gacantooda ku keensada iyagoo markaasi kaashana rabbigooda iyo sidoo kalena in uu markaas ay- ama in ay helaan biyo markaasi ku filan hadday yihiin ceelal hadday yihiin marka kuwa markaasi eh, bishi- eh, waa ce- markaasi biyo eh, dhuumaha qaada ama beebabka qaada dhegeysta loo gaarsiinayo meelaha fogfog oo markaasi ay noqdaan hal bulsho oo markaasi baahidooda qofka qofka kale dareemayo ama kan kan kale uu dareemayo dhegeystayaal sidee kaalintaasi qof waliba uga qaadan karaa kaalintaasna yay ku xiran tahay dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha waraqadka telefoonka ku jiro sacwo
halo star f m Sarkoona, walaal.
bar qalamid walaal
Isaas kuley waan ilaalsay.
waa kusoo dhaweynaa walaal magacaaga inoo sheegay halkaad inay soo hayso Ruqiyo waay, ruqiyo jeer.
waxaa garta ruqiya soo dhawow ee, barnaamijka waa la socotaa soo mahan Si fiican aan ula socdo, walaal. Horta, ugu horreyntii, maasha Allah, horta, ulamada aad baan usoo dhaweynaya.
aha Waa ما شاء الله إلهي خير حسين ما شاء الله mhm waxyaalaha laga dhawaajinay waxyaala aad aad iyo aad u jir waay haye innagaa dawladaan bahaysanaa inayba dhanka etoobiya burburka iyo dhibka ka jir ayayna abaaraha ku hasideen aad baan ula socnaa mhm dhanka soomaalikas camal oo qeybna nafteeda intaba usaaid isaaid ay u lidataa wallahi dadka xoolo noqotada markaad aragto adiga aad baad ugu naxaysaa sax
dad xoolahii way dhaafeen oo gacantooda way maran tahay mhm halihii dambeeyna roobku markuu imaadana roobkina waa kasii laaya mhm magaalo waxba kama garanayan oo hadda xamaarata magaalo waxba kama garanayan dadka hore ugu horeeyaaba kuley aba mhm aba ayba ku adag tahay sax
marka wallaahi maasha allah ina kala garabka korrisa aad baan usoo dhaweynaya arrintaas mhm
marka walaalkay oo wax jira oo dadka way iskala madobaan oo dhibaato fara badan way jirtaa noloshana waxa ugu horeeya waa biyo horta caafimaada ugu xiga Sax.
cunnadii waa iga dambaysaa horta iyo waxbarashada malahaas ka dambe waay sax marka maasha allah aadaa usoo dhaweyna walaal barqa wanaagsan ay leeyahay dhegeystayaasha adigisii dhegeystayaasha dhammaan aad baa mahadsan tolol mahadsan tahay ruqya wajeer dhegeystayaasha kale aan siino fursadda halo star f m halo dhegeyste wacalaykum asalaam waraxma
aan ku salaamay ninka dhaqoojeer waan kusoo dhaweynaynaa mustaf waan kaa qaaday barnaamijka gudagal
barnaamijka daamu gabadhan aha
horta aniga meesha joogtaba dhib ay ku qortaa haye
haddii kenya joogto hadday etoobiya joogto hadday soomaaliya joogto waa un dhib iyo abaar iyo biilaan mhm
dhibkoo dhanna ilaahay wuu ka bixin lahaaye waxay ugu bixayna wax la yidhaha beli mhm
afarta meel iskugu imaado meel biyo iskugu imaado mid baa la dila haye
labada jiilan waa isku soo duulaan kii kalu dila mhm
marka meel wax lagu dilina ma waa meel si aan degi magta haa
soomaali meesha joogtaba wadankeeda waxaa angejinaa dil waay mhm
dilka hadday iska joojiso oo mus- jidka muslimka ay ku dhaqato waxaa waaye dhulka barwaaqo ilaahay ugu dhigaya haye Ee, marka alla doono sidii bal ee, lagu joojin lahay dilkaan lagu joojin lahay dilkaan haddii la joojin dhib maba ka ma ka baxaay mhm
marka inay walaaloobaan mhm ayay barwaaqo ku gaarayaan marka dilka ha joojiyeen marka dad walaale amardeen marka marka dhibaatadan eh, dhibkaasi iyo arrimaha ka dhawaajismay aa u horseeda ayaa leedahay
ya dhibkaan oo dhan dilkaa ka dambe aha
maxaa yeelay hmm, hadda kor anaka markaba joogo ha
ayaa nin rendile oo oona muslim eh aha
ayaa wuxuu arkay waa berigii soomaaliya islaan jirta oo sagaashan iyo kowda soo kala carray waa garta
marka soomaalida mataqaanaa gaarta waxay dhegeystaan b b c ha wararka iyo b b c iyo waxaan iyo wax la beli iyo wax fiiji iyo wax wadanka ka baxay iyo waxaana la dhegeysana waa garta
asagana soomaaliya xoogaa ku yaqaanaa mhm
markaa wuxuu yidhi annaga reer markas haddaan nahay mhm
hal cin oo soomaaliyan ka nognaaday oo meeshan u jooga la yidhi xasan turkaan haye
waa mid ba oo siyaasadu ku dheereeya ninkaanaan ka nogna buyi haye
bal annaka waxaa jira xasan turkaana keligiisaan ka noognay mm
kun asagoo kale joogaan ka warramayo mhm haye
marka horta soomaalida waxaa waaye meeshii ku badato waa un dil sax marka dilka dilka haddii la daa barwaaqo ilaahay waana siin oo ilaahay aan barin mhm Ee, marka waxaa la rabaa sidii dilka lagu joojin lahay un ilaahay alla baryo inuu inuu colkaan ilaahay ka dhex bixiye waa garta aad baa mahadsan tahay waalaikum salaam aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasi dhegeystaha xiga halo halo dhegeyste waa ka xumahay xigahaasi
الو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma الو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
وفاطمة جبتو حريها رحلي waan kusoo dhaweynaa faaduma
الله لو ضبط بس إلهي سامع صدامة aamin Mhm. waa ka xumahay dhegeystaha kale si halo star f m
يا سلام أستاذ soo dhowo magacaaga inoo sheeg iyo halkaad inaga soo waceyso قادر جاريسا وي haye cabdiqaadir
والله waxaan dhihi lahaa horta abaaraha waa amar ilaahi haa
soomaaliduna dee meel walba ay joogto waxa weeye isku tashi la-aan baa ay sii muwaafaqdaan ma garat mhm
culammadana saacadii ugu wanaagsaneed oo maaragtay ugu habooneed oo ugu munaasabsaneed bay maaragtay arrintan kusoo aadiyeen oo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan ma garan marka dee wixii wanaagsanaa wixii noo sheegi lahaa ee dadka ku boobaabin lahaa ee maaragtay soo jeedin lahaa horta waa culammadii maasha allah waana arrin wanaagsan arrintaas ay wadaan waa arrin aad iyo aad maaragtay hadee in laisu naxariista ilaahay na amre meel walbo aan joogna aad ugu farxayno qof walbana wixii tabartiisa maaragtay iyo kaalinta uu ka qaadan karo uu ka gelahay dowladda iyo dadweynaba waa garta Ee, soomaalidana waxaan dhihi lahaa maaragtay qaab horteed baa qalab la yeeshaa horta intay abaarahaba dhicin in la isku tashtaa muhiim ah haddii cibaado ilaahay ay tahay ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa haddaan si dhab u qaadanno oo maaragtay aan cibaadadiisa si wanaagsan u gudanno dhibaatada horta ma jiraysa dee ilaahay subxaana watacaala ayad qur-aan wuxuu ku leeyay walow annahum aqaamuu tawraata waalinjiila la aakiluu min fawqihim wa min taxti arjulihim magarat صح
marka eh, abaaraha iyo colalka iyo fasaadka iyo cudurrada badan oo dhan waxaa keenaya horta ilaah laga fogaada Ee, marka iyo dii laisu naxariisto oo laf dashto oo see wax yeelnaa la dhaho oo biyo maaragtay xereen in wax la sameeyo oo dhulka meelaha ay markay barwaaqada jirta meel la daaqay iyo meel la diga loo kala maaragtay loo kala sameeyo oo waxyaaba fara badan barnaamij fara badan la dejiyo dee calaacalkaa faraha badan horta wuu yeelan lahay say la tahay Ee, kolka waxaan dhihi lahaa abaarta ilaaha laga bixiyo soomaalida meesha joogtana dhibka allah ka dulqaada آمين
bay kenya tahay bay soomaaliya tahay bay etoobiya tahayba صح
Ee, culimmadana arrinta ay wadaan waa arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad qiimaheeda uleh oo maaragtay u sharaf badan ee halagu taageeraan dhihilayo qof walba wixii uu ku samayn kara ama uu ku tari karo culimmada barnaamijka soo jeediyeen ha sameeyaan yaan oran lahaa soomaalida ma garan marka maasha allah intaasaan kusoo gabagabayna khayraan ku rajeyna insha allah aad baa mahadsan tahay saaxiib daqiiqadii ugu dambe ayaan kusii siqeynaa dhegeystayaasha ugu dambe aan siino fursadda yuusuf hallo star f m
halo soo dhow walaal
waa dhawe walaalo waa cabdi axmed xagadheer haye cabdiow ee, barnaamijka u gudagal
horta saaka muxuu kusabsanaa hadda idaacadda fure waa garte ee, dabcan waa ka xamahay saaxiibkaasi gabagabadii aan soo gaarnay dabcan ee, barnaamijka dhegeystayaasha ugu dambe aan siino mar kale ee, si iyaguna ay qayb uga soo noqdaan hallo star f m raadi asi gaabi ka gudub hallo star f m hallo star f m hagaag dhegeystayaal gabagabadii aanu isku sii siqeynaa daqiiqada ugu dambe ayaa markaasi aanu ku guda jirnaa si guud barnaamijkana waxaan uga hadlaynaa maanta waa dhankaasi iyo abaaraha iyo abaaraha dabada dheeraaday iyo sidoo kale xaaladaha een, dadka soomaalida si guud kuwa ku dhaqan gobolka waqooyi bari soomaaliya iyo weliba qeybaha etoobiya ayaan uga hadlaynaa sida looga bixi karo iyo sidoo kale sida iyagu dadkaasi isku kaashan karaan gacmahana isku qabsan karaan si loo yareeyo khataraha ka dhasha mar walba abaaraha dhegeystaha ugu dambe aan siino fursadda yuusuf dhankaasi iyo wicitaanka dhegeystaha ugu dambe hallo star f m
Hello, asalaamu calaykum.
wacalaykum asalaam waraxma
Ee, walaal walaal salaam Ruway countiga Mandera.
waan kusoo dhaweynaynaa ruun
Ay barnaamij haddii aan u guda galo.
mhm aa ka xunnahay ruun hallo star f m halo soo dhawow waa dhawe waa cabdi axmed oo soo noqday waa xagadheer walaal horta waxa weeye barnaamijka haddii hore aan usii galo ee, mataqaanaa abaarahan iyo aasada marka way soo noqdeen ma garan si wanaagsan
marka horta waxa weeye horta mar haddii mataqaanaa dhibaato ay kugu dhacdo mar labaad kugu dhacdo mar saddexaad kugu dhacdo horta waxa weeye dhibaatada iyada badkaadin lama taagnaade horta waxa weeye wax badan baa laga saamaa lagana bartaa ma garatay sax
hadda haddii mataqaanaa ee, roob intuu meel ka do-o meelna uusan ka di'in hadda waan ga- waan ognahay cimilada soomaaliya marka mataqaanaa hadda ama etoobiya ha ahaato ama mataqaanaa kenya hadda meeshaan joognaba ha ahaato ama soomaaliya ha ahaatee waxa weeye daaqsinka marba dhul buu aadaa ma garatay aa
marka waxa weeye maanta haddii la yidhaahdo soomaaliya roob ka da-ay mihigaan ah oo barwaaqa taalla haddii la yidhaahdo dee waa og tahay oo xoolihii badada ahaa way guurayaan halkaasaa xoolihii lala aadayaa ma garatay
dadkii dee halkaas u u ambabaxay oo u guuray dadkii ay ugu tageen horta inay gacmahooda ku soo dhaweeyaan baa la rabaa oysan colaadin oo yidhahdaan dee daaqu maalinba meel buu jiraa dar aan ku xisaabtanno maanta yana mataqaanaa aanan ka fiirsanin oo aanan maanta mataqaanaa soomaali mataqaanaa soddonkii sano ugu dambeeyey ku jiray oo mataqaanaa qabiil ruuxa iyo cadiifad maxmed inaan laga fiirinaya la yidhaahdo haddii mataqaanaa ay n f d tahay oo hadda waddanka hadda aan joogno iyo haddiiba mataqaanaa soomaali galbeedba ay tahay iyo hadday soomaaliya tahayba in mataqaanaa markii abaarahaas ay dhacaan oo xoolaha meesha daaqsin kale la geeyo in gacmaha la isqabsado bay horta ku fiican tahay ma garat abaarahana waxawey waxaa looga bixi karaa qur-aanka ilaahay oo dib ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa oo mataqaanaa la akhristo oo mataqaanaa aan wax kas- horta wax kasta oo dhacaya bini aadamka horta gacantooda ay kula yimaadaan halse kula yimaadaana dee waxaa la rabaa dib u noqosha la rabaa in ilaahay la xasuusto oo dib loo noqdaa la rabaa marka waxa weeyaan hadda waxaan leeyahay intii islaam ah oo mataqaanaa muslimiinta ah ama mataqaanaa etoobiya qaybta soomaalida soomaali galbeed ha joogo amaba mataqaanaa nocistan ha joogo ama soomaaliya ha joogo horta soomaali waa soomaali waa isku waa isku sinji waana isku farac waana isku af waana isku diin dad iscolaadin karo oo mataqaanaa ama isxumayn karaba maaha anigu waxaan leeyahay gacmaha ha la isqabsado qoladii qoladii maanta wax haystaa qolada kale mataqaanaa hadday u timaado gacmo furan ha kusoo dhaweeyaan khayr badan baan u rajeynayaa saddexdaas deegaan aan oo aan mataqaanaa afka ku dhuftay khayr badan baan u rajeynayaa insha allah muslimiinta ku nool aad baa mahadsan tahay aad buu mahadsan yahay eh, cabdi dhankaasi iyo xagar dheer saaxiibka ugu dambe ee barnaamijka fursad aan u siina ayuu ahaa si guud barnaamijka halkaasi aanu kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka hogaanka arrimaha baniaadamada gargaarka iyo qaxootiga talaado walba hadaan oo kaliya aad ka dhegeystaan qadar toddobada iyo barkii subaxnimo ee noo soo bilowday muscab iyo bakad ayaa idiin daadihinayay barnaamijka kan xiga berito ayaan dib u kulmi doonaa subaxii hadduu ebe yidhaahdo barnaamijka waxaad dhegeysan doontaan madasha ee tala celin dhegeystayaal iyo xamdi gurey intaasi ka hor nabadgelyo